بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه وبعد أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدموا لكم الأسئلة والأجوبة للشيخ عبد الله حسن حاشي البربراوي والآن نترككم مع الأسئلة
Vjernicima, uključene okvire, hvala Allah mi na oviku. Hadis je Arut Kusasa Sura Al-An, Mali Tariqa, hvala Allah minna wa minkum. Ya Ali Subhanahu wa ta'ala, annaga yedi kaba, annaga afo. Kalimadaasi saxaabada rasuulka ayay ka sugnaatay, culimaduna in ay sugan tahay bay sheegeen sida xaafid ibnu xajar saasoo kale sheikhulalbani kitaabkiisa la idhaahdo tamaamu lminna marka wax dhibaatay kuma jirto iyadoo cibaado aan looga qasdi ahayn in marka maalinta ciidda la kulmo la ysku yidhaahdo taqabal allahu mina wa minkum maadaama saxaabada rasuulku ay samayn jireen ridwaan ullaahi caleyh qofka aan soomin bisha ramadaan cudurdaar awgii ma bixinayaa sakaatulfidriga nacam sakaatulfidriga waa bixinayaa wa sakaat alfitri waa ma'khuudatu min alfitra bay yidhahdeen culimada qaarkood alfitrana waa alkhilqa waa abuurka qofka marka waa sako ku waajibtay qofka jirhkiisa uu ka bixinaayo ama laga bixinaayo marka kii sooma iyo kii kalaba sakadaasi waajib ayay ku tahay marka uu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam tahura lisaa'im wa tucma lilmasaakiin qofkii soomay ayay daahirin uga tahay min allaqwi waalrafath wixii laqwi iyo khalad ka dhacay masaakiintana quudin bay u tahay taa macnaheedu ma aha qof soomay mooyaane qof kale inaan sakaatulfidri lagu lahayn waayo de waxaa la ysku waafaqsan yahay qofka yare aan qaan gaadhin ee soomba aanu ku waajibin balka waxa weeyaan maalintaa bisha rabadaan u dambaysa dhashay in sakaatulfitri ay ku waajibtay ayaa la ysku waafaqsanyi inaanu soominna waa mid macluuma laakiin waxaa tuhura lisaa'im loo yidhi leannahu dadka sakaatulfitrida bixinaaya ayaa waxay u badan yihiin dad soomku ku waajibay oo soomay markaa masalada soo ururinteedu waxay noqonaysaa qof soomay iyo qof kalaba qof kasta oo muslima ha yaraado ha weynaado rag ha noqdo dumar ha noqdo ha soomay iyo aanu soomin ayaa sakaatulfitri waajib ay ku tahay waxa uu leeyahay sakaatulfitrigu dadka oo dhan ma ku waajibtay ku waajibaa yaase la siin karaa zakaatulfitri waxa ay ku waajib tahay qof kasta oo muslima cala asagiiri waalkabiir waaldakari waalunthaa waalcabdi waalxur ka yar iyo ka weyn ka dhadig iyo ta dhadig iyo ka lab ka addoonkaa iyo ka xortaa oo min almuslimiina ah sidaasuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka goorma ayaa kuwa ay ku waajibaysaa waxay ku waajibaysaa marka qofku uu hayo wixii maalintaa ciidda habeenka iyo maalinta ciidda uu cuni lahaa isaga iyo cidda uu biiliyo wax dheeraad ka ah oo sakada uu ku bixiyo marka uu hayo ayay ku waajibtay laakiin hadduu hayo wixii habeenka iyo maalintaas uu cuni lahaa oo qura ama aanu taa lafteeda haynin sakaatulfitri waajib kuma aha arrinta ku saabsan yaa la siinayaa sakaatulfitrida sakaatulfitrida sida saxiixa lama siinayo dadka sakada xoolaha la siiyo oo dhan sida culimada muxaqiqiintii ay ku tegeen waxaa sakaatulfitrida xaqu leh almasaakiin waalfuqaraa marka waxaa isweydiin la yaa miskiina yaase faqiira waxaa faqiir la yidhaahdaa man laa yamliku shay-an aw yamliku shay-an laa yaqacu mowqican min kifaayatihi faqiir waxa la dhaha qofkaan waxbaba haynba qardhac baan hayn kaa sakaatulfitridu waa ku baxaysaa waxaa kaloo faqiir la hayaa mid haya waxbuu adduun ka hayaa laakiin waxaasi intii uu u baahnaa meella kaga dhici mayso oo tusaalehaan hadduu toban u baahan yahay oo xaajadiisa asaasigaa toban ay ugu filan yihiin hadduu hayo shan wax ka yar afar u hayo ama saddex ama laba ama waaxid markaana waa faqiir miskiinna waxa lahaa man yamliku shay-an yaqacu mowqica min kifaayatihi lakin laysa fiihi tamaamu kifaayatihi waxbuu hayaa miskiinku weliba waxaasi baahidiisii waxbuu ka daboolayaa laakiin baahidiisii si dhammaystiran ayaanu u daboolahayn oo calaa sabiili mithaal hadduu toban u baahan yahay oo shan uu hayo ama lix uu hayo ama toddoba ama sideed ama sagaal waa miskiin weeyi leanna waxaa haya laakiin waxani ma aha wax baahidiisii asaasiga ahayd si dhammaystiran u daboolaya walihaada ba ilaahay subxaana wa tacaala fi lqur'aani alkariim wuxuu maskiin miskiin ku magacaabay ama masaakiin dad xoolo lahaa oo doon ay ku shaqaystaan oo dadka intaa ay ku guraan ay ka kireeyaan oo nool ay ka qaadaan qolo lahayd ayuu ilahay masaakiin ku magacaabay ama asafiinatu fa kaanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxr doonta waxaa iska lahaa masaakiin badda kaga shaqaysta doon bay leeyihin haddana waa masaakiin laa shaka doontaasi waxay soo saaraysaa baahidoodii asaasiga ahayd waxbay ka daboolaysa laakiin si dhammaystiran ayaanay u daboolahayn walihaadaba ilaahay masaakiin uu ku magacaabay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi laysa almiskiin alladii taruduhu tamratu watamrataan wala alluqmatu walluqmataan miskiinku maaha ka xabadda timirtaa iyo labada xabadoodee timirta ahi ay ku filan yihiin ee intaas marka aada siiso inaad wax siisay u arkaya ama ka hal darsiimo iyo laba darsiimo ay ku filan yihiin laakiin miskiinku waa man laa yajidu kafaafan wax ku filan ma hayo oo yatacafaf can ilmas'ala su-aashana maca daalika waa ka dhowrsoon yahay markaa miskiinka iyo faqiirku saasay u kala duwan yihiin labadoodabana zakaatulfitrida waa la siinaya dadka qaar ba waxay ku dhaen hebel guri buu leeyahay sidee zakada loo siinaya ama bas baa u shaqeeya ama iska rogaa u shaqaysa ama waxoogay biila baa loo soo diraabay ku odhanayaan laa haddii qofka waxaa gaadhigu uu soo saarayo ama guriga u kiraysan amaba se biilka loo soo diraa baahidiisii aasaasiga ahayd macnaa mid cunto mid cabitaan mid hu la gashado mid dawo aanay ugu filayn aanay si dhammaystiran u daboolahayn qofkaasi miskiin baa la idhaha fii luqati sharc luqada sharciga marka lagu eego sekada xoolaha iyo zakaatulfitrada labadabana waa la siin karaa in markaa zakadan ay masaakiintu iska leeyihin xadiidka ibnu cabaas ee hore aynu u sheegnay baa daliilu ah tucma lilmasaakiin quud bay u tahay dadka masaakiintaa markaa mar haddii miskiin la sheegay faqiirna meesha waa ku jira oo labadooda haddii meel lagu wada sheego ayaa sidai aynu u sheegnay u kala duwan inuu xaaladooda ay u kala liidataa laakiin haddii midkood meel lagu sheego kii kalena waa ku guda jiraa bay yidhahdeen ahlucilmigu raxmat ullaahi calayh su-aasha kale wuxuu leey masaakiinta ma ku waajibtaa macnaa qofki hadduu isaga laftiisu miskiinu yahay ama faqiirba oo isaga laftiisu uu yahay mid zakadii ay ku baxayso zakaatulfitri ma ku waajibaysa taa hore ayaanu sheego waxaynu nidhi qofka xaaladiisa dhaqaale intay doonaysaba ha gaadhsiisnaatee waxaa la eegayaa uun habeenkaa ciidda iyo maalintaa ciidda wixii uu cuni lahaa ay cuni lahaayeenna dadka biilkoodu isaga uu ku waajibay wax dheeraad ka ah oo seke noqon kara hadduu hayo sekadii waa ku waajibaysa oo qofku islamar quraayo wuxuu noqon karaa aakhid mucti mid sekadii qaadanayo sifadii sekada uu ku qaadanaye leh oo waa miskiin ama waa faqiir waxaa kaloo noqon karaa mid sekadii bixinaya oo calaa sabiili lmithaal mid aan waxbaba hayn ayaa waxaa la siiyey gedbad beriisa oo zakaatulfitri ahaan loo siiyey dee gedbadda beriisi way ka fara badan tahay wixii habeenka iyo maalintaa u cuni lahaa marka isaguna inuu bixiyo waajib bay ku noqonaysaa oo mar quruu noqonayaa mid bixiyana ah qaatana ah oo labada sifo qofka waa ku wada kulmi karaan su-aashan wuxuu leeyahay maalinta ciidda ma la odhan karaa marka la is arko kullu caam wa antum bikhayr daliil diidayaase miyuu jiraa mar haddaan cibaado looga jeedin oo tahni-ad looga jeedo dhibaato ma leh كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم الله يعود عليكم وعلينا بالخير dhibaato male kelimaadka tahniyaadda ee noocaasa waayo saxaabaduba tan ay isticmaaleen oo taqabal allahu mina wa minkum aayadna may tusin xadiidna ma tusin rasuulkuna calayhi salaatu salaam kuma aanu inkirin markaa taasi waxay tusinaysaa kelimaadka tahniyaadda ah mar haddaan kelmaddan in lagu cibaadaysto aan looga jeedin ee looga jeedo in qofkan in la ta khayrka logu lagu tahniyadeeyo iyo in farxad la muujiyo dhibaato male waa la iska isticmaali karaa oo waa la isku odhan karaa su-aashan waxa uu leeyahay aabbahay ayaa dhowaan dhintay qur-aanka ayaan shan jeer u dhameeyey ramadaanta gudaheeda laakiin dad baa waxay igu yidhaahdeen sanadkii hal mar ayaa ka khayr badan macanaa shanta markaa masaladaas naga jaahil saar masalada koowaad waxay tahay qofka dhintay qofku qur-aan ilaahay daraaddi u akhriyay hawaabkiisa ma u hadiyeyn karaa sida saxiixa jawaabtu waa haa mar haddaan wakti gooniya aan loo samaynahayn oo marka uu awoodo qur-aan intaa ilaahay daraaddi u akriyo uu odhanayo ilaahay ajarkii aan ka heli lahaa waalidka gaadhsii waa ansaxaysa waayo qur-aanku waxba kagama duwana cibaadaadka kale rasuulka la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam waxaa rasuulka la weydiiyey qof dhintay sadaqad loo bixiyey ama ma loo bixin karaa rasuulku wuxuu yihi ha dayn lagu lahaa ma laga bixin karaa haa ma laga xajiyi karaa haa ma laga soomi karaa haa man maata calayhi soomu saama canhu waliyu qofka dhintay iyadoo soom lagu leeyahay waxaa ka soomaya dadka qaraabadiisa ducadii baa iyadana la isku waafaqsanyay qofka dhintay haddii loo duceeyo qofna lagu duceeyo in ducadaasi ay gaadhayso ahlu sunna waa isku waafaqsan yihin markaa qur-aankuna cibaadaadkaa kale waxba kagama duwana markaa sida raajixa ee xoog badan cibaado kasta qurbo kasta shay kastoo ilaahay kuu dhoweynayo oo ilaahay daraaddii aada u samayso oo qof dhintay hawaabkii aad ka heli leeda aada u hadiyeystaa waa gaadhaya ama aayadda qur-aanka ilahay uhi wa an laysa lilinsaani ilaa maa saca insaanku wuxuu shaqaystay ayuunbuu leeyihi iyo qadiyadda aynu sheegnay iska hor iman maayaan sida la ysku waafajinayaana waxay tahay in la yidhaahdo aayadda macnaheedu waxa weeye qofku waxaanu shaqaysan ciddii shaqaysatana aanay siin dee heli maayo ama ajar ha noqdo ama maal adduunye ha noqdee axaadiidanina waxay tusinaysaa ajarka qofkii shaqaystay dee qofka uu siiye waa helaya oo waa ku intifaacaya markaa sidaas ayaa aayadda iyo xadiidku aanay isaga hor imanahayn qadiyadda maraa ku saabsan qur-aanka sanadkiima hal jeer in la dhameeyaa fiican mise shan jeer waxaana labada midnaba saddex jeer wax ka yar inaan qur-aanka waxa weeyaan la dhamayn ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam cabdillahi bni camr bn lcaas uu u sheegay yaana fi lusbuuc waxaan ujeeda saddex maalmood wax ka yar inaan qur-aanka lagu dhamayn aqala min alaaati ayaam macanaa saddexdii maalmoodba ugu yaraan mar baa la dhamayn karaa ugu badnaan baan ujeedaa oo in labadii maalmoodba mar la dhameeyo ama maalintiiba mar la dhameeyo ma aha waa in saddexdii maalmoodba macanaa mar la dhameeyo haddii bishiiba mar la dhameeyo dee iyadu waa waa arrinkeedu waa cadiya ama sanadkii mar la dhameeyo oo saddexdii maalmoodba hal mar inaad dhamayso ayaa lagu ogoliyay waxa la odhan karaa qofka maxaa loogu diiday saddex maalmood wax ka yar inuu qur-aan ku dhameeyo leanna waxaa loo baahaya qofku qur-aankii inuu akriyo si degan oo tartiila uu kala dhigdhigayo kelimaadkiisa isla markaana macaanidiisa uu fiirsanayo uu dhuuxayo oo aayad kasta u ag istaagayo oo aayad raxmad markay soo marta uu ducaysanayo ilahay raxmadda weydiisanayo oo aayad cadaab marka ay soo marta ilahay uu ka magangeliyo dee taasina wakti bay u baahan tahay arrinku waa sidaa laakiin ahlucilmigu waxay yidhaahdaan mar haddaan la joogtaynahayn oo qofku caado aanu ka dhiganahayn gaar ahaan waktiyada faadilka sida bisha ramadaan oo kale waa la dhamayn karaa qofku intuu ka gaadhsiin karo boqol jeer haddaad dhamayn kartid toddobaatan jeer inay culimada qaarkood dhamayn jireen baa la tilmaamay sida imaamu shaafici oo kale marka inta la diiday waa joogtaynta laakiin haddaan la joogtaynahayn in qur-aankii maalintii toddobaatan jeer haddaad dhamayn karid sidaad dhamayso ayaa xataa jaa-isa oo banaan waxay odhan kartaa maxaa xadiidkaa ka saaraya waktiyada faadilka sida ramadaantii oo kale waxaa ka saaraya rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa macluum oo axaadiida ku cad inaanu habeenkii oo dhan wada tukan jirin balse xadiidka anas ee saxiixeynka ku yaal bukhaariyo muslim ku cad rasuulku wuxuu yidhi anaamu wa usalli saas ayaa caadadiisu ahayd habeenkii wax ka midana inuu tukado qayb ka midana inuu seexdo waa wakhtiyada aan rabadaan tahay laakiin bal rabadaanta siduu xaalku isu bedelay baleg gaar ahaan tobanka dambe waxay caaisha leedahay sida bukhaariyo muslimba ay warinayaan kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam ida dakhala alcashru axya alleyl washadda almi'zar wa ayqada ahlah marka tobanka dambe ay soo galaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam habeenka o dhan buu nooleyn jiray marka taasi maxay tusinaysaa in caadada rasuulku ay ahayd inaan habeenka o dhan salaatuleyl aanu u taagnaan ee habeenkii qayb ka midana uu seexday qayb ka midana uu tukado laakiin tobanka dambe markay soo galaan caadada waa bedeli jirayoo wakhtigaa faadilka iyo munaasabadaa gaarka ee taagan isagoo ka faa'iideynaya habeenkii oo dhan buu salaad iyo cibaado ku noolan jiray qur-aanka akhriskiisuna waa sidaas oo kale oo iyadoo saddex maalmood wax ka yar qur-aanka in lagu dhammeeyo aanay ahayn marka hore oo qofku caado inuu ka dhigta aanay ahayn laakiin wakhtiyada faadilka oo kale la odhan maayo sidii hore uun ee waxaa la leeyahay wakhtigan inta aad ka gaadhsiin kartid ka gaadhsii wacaleyhi camalu salaf dadkii hore wanaagsanaana camalkoodu sidaasi ayuu ah xadiidka inay khilaafeenna maaha macnihi su-aasha kale wuxuu leeyahy sujuudda ma ugu ducayn karaa iyo atixiyaadka nacam waad u ducayn kartaa qof dhintay iyo qof noolba sujuudda waad ugu ducayn kartaa atixiyaada kadib waad ugu ducayn kartaa sida naftaada baad ugu ducayn karta wuxuu leeyahy maxaan u qabtaa oo maanta bimacnaa wuxu taraayo waalidkaygaa dhintay waxaad u qabanaysaa oo dee ixsaanka ka mid ah haddii lagu lahaa xuquuq bani aadam inaad ka bixiso dayn haddii lagu lahaa hada waa min alixsaan ilaa waalidika almayit waa min baabi biri lwaalideyn isagoo dhintay sababfal aada u samaynaysa weyi waxaa ka mid a sidaas oo kale qurubaadka aynu nidhi waa gaadhayaan qofkii dhintay inaad u samayso ila isaga camalkiisi waa go-ay inaad u ducayso acmaal khayr oo aada samaysay hawaabkeeda inaad u hadiyeyso sida sadaqadii oo kale laakiin waxaynu baraarujinaa iska ilaali waxaa shardiga wakti gaara inaanad u samayn oo haddaad tiraa sanadkiiba maalintii uu dhintay ayaan ku beegayaa qur-aan akhriska ama sadaqada ama ducada haadii waa bidca fii diin illah oo maxay bidca u noqotay baad isweydiin karta dee maalintaad ciid ka dhigtay oo aad ka dhigtay maalin camal gaara aada u gaar yeeshay adigu oo sanad walbana soo noqnoqonaysa ciidna inaad samayso adigu xaq uma lihin oo ciiddu waa tashriic waa xukum ilaahay ayuunbaa ciidaha sameeya am lahum shurakaa sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illaah markaa iska ilaali wakti gaara inaad u samayso markii aad awoodid uun ee ay kuu fududaato uun waalidkaa sadaqad u bix u ducee cibaado aad samaysay tawaabkeeda u hadiyee laakiin wakti gaara inaad u samaysaa waa bidca iyadu inaad wax gaara ictiqaadido aad tiraa kaasuun baa gaadhaya wax kale gaarhi maayaan iyaduna waa la mid bal waa inaad eegto muxuu ajarkiisu weyn yahay oo waxtar weyn uu ka helayaa waalidkaagaa dhintay oo tusaale ahaan wixii sadaqa jaariya noqonaya iyo wixii hal mar inta lagu intifaaco baaba-aya isku mid maaha inaad ceel qodo oo ajarka ceelkaa cabitaanka laga cabaya aad ka helaysa waalidka aada u hadiyeysa oo aad waalidkaa u waqfido amaba si aada masaajid dhisto ama aada kutub masaaxif aada masaajid aad dhigto dadku ay akhristaan iyo inaad maalin qado kariso inaad intaad adhi qasho labadaa teebaa nafcigeedu waalidkaaga dhintay u badanyi a tan waa maalin baa lagu qadeynayaa khalaas meeshaad garanaysaa dabeetana lagaga tegaya waa maalintaa intaa cunistaa la cununba ajar khalaas uu ka helayaa waalidka laakiin kitaabkan inta la akhrisanayaba ajarkiisi waa socdaa ceelkan inta laga cabayaba ajarkiisi waa u socdaa masaajidkan inta lagu tukanayaba ajarkii waa u socdaa waalidka wahaakada waxaa sidaasoo kale ka mid ah waalidka aad ku anfaci kartaa isagoo dhintay ama birulwaalideynka ka mid ah inaad xidhiidhiso dadkii ay isjeclaayeen ee isaguu xidhiidhin jiray hada min biri lwaalideyn cabdullaahi bnu cumar radia allahu canhu waxa uu ku soo baxay nin reer miyiya isagoo dameer saaran dameerkiibuu uga degay cumaamadiisiina waa siiyey dabeetana waxaa lagu yidhi ninku waaba reermiyo reermiyiguna waa iskaba han yar yihiino intaa in ka yar baaba ku qanci lahaaye maxaad intaasoo dhan aada isugu dartay deeta wuxu uhi waxaan maqlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo leh samafalka waalidka loo samafalo waxaa ka mid a in la xidhiidhiyo ciddii uu jeclaa ninkanna cumar ibnu khadaab radia allahu canhu oo aabbahaya ayay isku wanaagsanaayeen marka waxyaabahaasi iyo dee kuwo kaleba waad ku anfici kartaa waalidka oo dhintay su-aashan wuxuu leeyahay lacagta ay waddamada reer galbeedku ay dadka fadhiga ku siiyaan ee ay dadkeenna u soo diraan sekema laga bixin karaa macanaa wuxuu ujeeda waan filaya horta ma xalaalba mise waa xaaraan lacagtaas waxaa lacagtaasi ay ku xidhan tahay sifada qofku uu ku qaato oo qofku hadduu lacagtaa diintiisii ku beddeshay uhi gaal baa noqdo diintii waan ka baxay oo lacagtaas sababta loogu qoray taa ay tahay dee waa lacag xaaraana taas oo yabiicu diinahu bicaradin min addunya qaliil waa qof diintiisii dheef yar oo adduunyo ku bedeshay buu noqonaya waxaa la mida sidaas oo kale yaanu diintaba si cad ugu bedelani haddii lacagtaasi sabab qofka ay ugu noqonayso in diintiisii waxa weeyaan ay fasahaado ama diintii waxa weeyaan ubadkiisu inay fasahaado waayo shareecada waxaa lagu yaqaanaa qaacido la haha saddu dariica albaabada aada filayso inuu shar kaa soo galo inaad iska xidhaa inay waajib tahay waddooyinka aada isleedahay shar baa kuu soo mari doona inaad iska awdaa inay tahay arrin waajiba haddiise lacagta aanay waxyaabahaasi aanay ka dhalanahayn waa xaaraan lama odhan karo waxaase fiican qofka muslimka ahi inuu ka maarmo a'imaduna waa sheegeen imaamu axmed baa la weydiiyey gabadh muslimada oo baahan nin dimiya dimi waxa dhaa waa gaaladii muslimiinta ku hoos noolaan jirtee jizyada laga qaadi jiray wax ma weydiisanaysaa may waxba iya weydiisana ha sawirta buuri waayo qofkii muslimkaa markuu gacanta hoos dhigto kuwa kufaarta ah waxa shakila-aana inuu u dulloobayo oo waxa markaa ay doonaan ay ku fushan karaan afkaartooduna ay geli karto leanna waxaa qaacido waaqiciya man laa yamliku quutahu laa yamliku qowlahu aw qaraarahu qofka quudkiisii aan haysan oo cid kale uu kaga xidhan yihi qaraarna ma ma haysto go-aan ma gaari karo cidda quudka ku haysaa inta badan sida dabciga bani aadamka lagu yaqaano qaraarkana ku haysa qofka ku quudinaya inaad khilaaftaa way kugu adag tahay marka waxaynu leenahay dadka muslimiinta ha shaqaystaan oo ha ka maarmaan lacagtaas waa caydh baa la odhanayaa caydh buu hebel qaataa inuu shaqaystaabaa suurtagal ba shaqo xalaal oo ka shaqaysto maxaa caydh waxa weyaan ku kalifaya oo naftiisa kufaar uu ugu duleynaya inuu naftiisa markaa gaalo u duleeyo oo hoos dhiga maaha qofka muslimkaahe waa inuu shaqaysto marka lacagtu mar haddii ay tahay lacag xalaala oo sifaadka aynu sheegnay aan lahayn hadday tahay lacag sakagoysa oo nisaabkii lacagtu ay ku sako goynaysay gaadhay lacagtuna waxay sako goystaa markay shan iyo siddeetan garaam oo dahaba ay jari karto oo ay kuu goyn karto ayay sako goysaa oo sanadna uu dhammaaday lacagtaa qofku isagoo haya sida lacagaha kaleba sakada looga bixiya ayaa looga bixinayaa waxa uu leeyahay qofka aan bisha soomin fidyada laga bixinayo mar keliyama laga bixin karaa bishu markay dhammaato fidyada qofka laga bixinayo waayo waa qofka gaboobe gabowowga u soomi kari waaye laakiin weli aan asaasiqina dee wax kala garanaya oo hadduu asaasiqo qof waalan ayuu xisaabsan yahi oo soom iyo fidya midna laguma leh sida soomku aanu ugu waajibin ayaa fidyaduna aanay ugu waajibin waayo dee fidyadu soomka ayay bedel ka tahy soomba mar haddaanu ku waajibin fidya ku waajibi mayso waxaa kaloo markaa fidyada bixinaya qofka qabo xanuun aan sida loo bartay aan laga bogsan ilaahay waa ka shaafici karaa laakiin sida khaalibka oo xanuunaan laga bogsan waxaa kaloo fidyo bixinaysa gabadhii ilmaha nuujinaysay ama gabadhii uurka lahayd qallana laguma leh sida raajixee saxaabada rasuulka calayh isalaatu wasalaam ka sugnaatay marka waxay isweydiin la fidyada see loo bixinaya in la qadimo fidyada maaha oo iyadoo maalmihii qofku uu afuri lahaa aan laba gaadhinba ee la odhan laha maalintan aad afurtee fidyadeedii keen iyadoon laba gaadhinba inuu fidyada sii qadimo maaha leannahu qaacida fiqiya waxay leedahay laa yajuusu taqdiimu alcibaadati calaa sababiha cibaadada lagama horaysiin karo sababteeda oo iyadoo sababtiiba aan la helin cibaadadii lama sii qadimi karo fidyada maxaa sabab u ah alfitru fii nahaari ramadaan soo maaha afuritaanka qofku waa afuray maalin ramadaan marka iyadoo weli afuritaanka aanu dhicin fidyadii lama qadimi karo waxaa la mida dhaarta oo fidye inuu qofku ama kafaare inuu bixiyo maxaa sabab u ah waxaa sababa inuu dhaartayoo dee tiro dhaartiisii uu jebiyey marka goorma ayuu bixinayaa kafaarada waa marka dhaarta la helo ama dhaartii ha jabta ama yaana jebine laakiin isagoon dhaaranba miyuu kafaarada sii bixin karaa oo odhan kara berri baan dhaaranayaae dhaartaana inaan jebiyaa baan ku tala gashanahaye kafaaradeeda iminka iga sii qabta waa maya laa yajuusu taqdiimu lcibaadati cala asaabica waxaa la mid a saasoo kale fidyada xajka ka dhalata oo ma odhan karo waxaan samayn doonaa maxduur ka mida maxduuraat lixraam waxyaabaha qofka muxrimkaa loo diidaya mid ka midaan samayn doonaa ee imikaba ha layga sii qabto fidyadiisii dabeetana uu fidyadii qadimo shaygaa samayntiisiina u dambaysiyo la marka in la qadimo maaha sidee waaye loo bixinaya haddaan la qadimi karin laba siyaabood midkood baa loo bixin karaa inuu qofkii iska afuro macduurka ahaa dabeetana bishu marka ay dhammaato uun oo hal mar waxa weeyaan fidyadiisi uu bixiya hadduu doono soddon miskiin meelha isugu keeno siduu sameeyey anas ibnu maalik radia allahu canh oo xeedho raashino ay ka dhargaan ha u sameeyo hadduu doono miskiin qura ha wada siiyo fidyadiisii oo dhan labaduba waa u banaaye sida kale loo bixin karaa waxay tahay in maalin walba maalinteeda laga bixiyo oo maalintii marka la gaadho ee uu afuro cudurdaarka awgi inuu fidyadeediina bixiyo laakiin isagoo weli maalintii aan afurinba oo bimacnaa inuu soomi waayo aanay dhicinba in fidyadii lasii qadimo o lasii bixiyo ma aha allahu aclam su-aashan wuxuu leeyahay haddii aada qof dayn ku leedahay oo ay dayntu gaadhayso qadarka sakaatulfidriga macnaa adiga kuu waajibay oo aada qofkii ku tidhaahdo dayntii u qaado sakaatulfidriga taasi ma ansaxaysa waxaan leenahay maya qof baad dayn ku leedahay daynta aad ku leedahay ma odhan kartid dayntii aan kugu lahaa sakaatulfidridii igu waajibtay baan kuu siiyey ee u qaado dhowr sababood awgoodba ma ansaxayso oo marka koowaad bixinta iyo niyada waa inay horeyso niyadu waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi innama alacmaalu binniyaat shay weliba niyadii lagu bixiyey ayaa xukunkeeda u qaadanaya shaygana qofka markaad siinaysa dee dayn ahaan baad u siisay ee umaad siinin saka ahaan umaad siinin haddaad tiraa kolleyba soo xoolahayga uu hayo maaha waxaa la leeyahy dee lama hubo inay xoolahaasi kuu soo noqon doonaan oo ay soo xero geli doonaan iyo xoolahaasi sidaasi inay kaaga maqnaan doonaan qofkan inuu dayn bixi doono iyo in kale ayaanad war u haynin marka kale waxaa la rabaa zakaatulfitru inay noqoto wax masaakiintu ay quudanayaan oo dee lacag zakaatulfitrida laguma bixin karo bilmunaasaba tucma lilmasaakiin raashin waa inay noqoto imaamu axmedna raximah llahu tacala wuxuu yihi qofka lacag ku bixinaya waxaan ka baqanay inaanay ka gudin xaalado aada u naadiraa jiro culimada qaarkood ay soo reebaan oo sida tusaale ahaan qofkii hadduu raashinka uga baahi badan yahay tusaale ahaan lacagta oo la xidhaayo oo loo haysto tusaale ahaan kiradii guriga amaba se dee dawaba u baahan yahi oo baahida dawada u qabaa ay ka badan tahay baahida raashinka u qabo xaaladaha naadirkaa bay culimada qaarkood ijtihaad ay kusoo reebeen laakiin asalku waxa weeye in zakaatulfitrida raashin lagu bixiyo qofkana waxa aad sheegaysaa inaad ku leedahay lacag inaad ku leedahay masalada kalena waxay tahay qofkii waxaanu idhi maad siinin raashin maad siin oo raashin maalinta baahi tira oo su-aasha uu kaga maarmo inaad siiso ayaa ujeedada loo sharciyayahay tucma lilmasaakiin wa tuhratun lisaaim wa tucmatun lilmasaakiin waxaana markaa dee ay noqonaysaa inaad xoolahaagii laba jeer ku intifaacday oo zakaatulfitri ahaana aada isaga bixisay deyntii kaa maqnaydna aada ku soo ceshatay ayay noqonaysaa marka deynta kaa maqan inaad zaka ahaan aada u bixisid ma aha waa inaad xoolo aada hayso aad iskaga bixiso zakaatulfitridii bal dadka qaarkood waxayna weydiiyaan su-aasha su-aal la ka la yaab badanba waxay idhaahdaan cashuurta dekeda laygaga qaadayo haddaan u niyoodo sakadii xoolahayga ka hor yanaa tan aynu sheegayna taasi waa kasii daranta sakana ma noqon karto oo niyada aad ku bixisay biniyati zaka ma saka ahaana dee lagaagama qaadin ee magac kale iyo macno kale ayay leedahay su-aashan wuxuu leeyahy waxaan filaya waa su-aal uu ka keenay khudbaddii maanta ee waxaad ka warantaa haddii lacagta biibiilaha bakhtiyaa nasiibka ahi lacagta lagu gelayaa ay isku mid tahay tusaale ahaan boqol shilin ma dhib baa ku jira nacam dhib baa ku jira oo ka soo qaad dadkii o dhan in la yidhi boqol shilin un dhig oo halkaa farta saar kaad doonto fartaada saar kaad farta saartayba ayaa laguu soo saaraya ma isku mid ba laysu sawa soo ma alaabtii baan lacagtu ha isku mid ha noqoto laakiin alaabtii baan isku mid ahay ilmihii yaraa inuu ku khasaaro oo mid yaroo cididaa leeg uu uga soo baxo iyo mid weynoo kubad leeg inuu uga soo baxo udhexeeya soo ma waa daa'ir bayna algunmi waalgurb inuu boqolkiisaa shilin wax weyn ku helo iyo iyo inuu wax aada u yaroo macno lahayn uu ku helo ayuu udhexeeya qimaarka laguu sheegayo iyo qararka laguu sheegayaana waa intaa marka lacagtu isku mid baa ha noqotee alaabtii ayaan isku mid ahayn sidaasi ayaa markaa ay xaaraan ku noqonaysaa khamaar ay ku noqonaysaa wuxuu leeyahay hooyo ayaa lagu leeyahay saddex sano oo rabadaan ah waxaanay kusoo beegantaa iyadoo uur leh fidya ayaa ayay bixinaysaa mise qalle in badan baynu ka hadalnay waxaan filayaa darsiga maanta xataa waynu ku sheegnay waxay bixinaysaa gabadha uur kale u soomi weyday iyadoo nafteeda u baqaysa ama ilmaheeda u baqaysa fidya ayuun baa lagu leeyahy wax qallaa laguma leh waayo daliil qalle ku waajibinayaa ma jiro sideedaba waxaa lagu leeyahay daliil aayad ama xadiid sheegaysa ayaan jirin waxaa loo noqday waa waa fatwadii saxaabada fatwadii saxaabadan waxaa laga helay un in fidya u lagu leeyahy oo ibnu cumar ibnu cabaas sidaasi ayay fatwoodeen cid saxaabada ka midoo markaa khilaaftayna ma jirto hadallada qalaa lagu leeyahay iyo qalle iyo fidya israacinaysaa iyo waxaa la kala qaadaya markay nafta u baqatiyo marka waladka ay u baqatay iyo hadalladaasoo dhami waa hadallo laga soo wariyey cid saxaabada ka dambeysay daliil markaa ayadayaana ma jiro su-aashan wuxuu leeyahay fidrida lay keenay macnaa haddaan ahay qof ay ku baxayso aniga sakaatulfidri lay siiyey wax kalena aanan haysan oon iskaga bixiyo taa lay siiyey ma iskaga bixin karaa hore ayaynuu sheegnay baan umalaynaya mar haddii lagu siiyo xoolahaagii bay noqotay waad iskaga bixin kartaa waad iibin kartaa waad sadaqadaysan kartaa cid baad u hadiyeyn kartaa waa xoolahaagii kale ayuunbay la midta bal haddaanad xoolo kale haynin oo zakaatulfidrida lagu siiyey ay ka fara badan tahay quudkii adiga iyo ciddaad biilisaa isticmaali lahayn habeenka iyo maalinta ciidda inaad iskaga bixisaa waajibbaabay noqonaysaaba su-aashan iyadoo rabadaanta qeyb ka mida laygu leeyahay ma soomi karaa shawaalka waxaan lixda shawaal bisha shawaal laga soomo ajarkaa rasuulku uu sheegay oo ah in laga helaayo ajarka sanad soomkii laga helo oo kale waxaa helaya in qofka ramadaan soomay ramadaan aan waxba lagaga lahayn ee rasuulku wuxu uhi man saama ramadaana uma atbacahu sittan min shawaal qofka ramadaan sooma oo ramadaan oo dhan oo markuu ramadaan soomkeedii dhammaystiray lix shawaal ka midana raaciya kaana ka siyaami dahr qof sanadkao dhan soomay ayaa uu ka dhigan yahay laakiin kaa ramadaan wax lagaga leeyahay sidaa isagu noqon maayo ajar waa ka heli doonaa soomka uu soomay lixda shawaalka laakiin sidaas ama ajarkaa weyne la ballan qaaday isagu heli maayo waayo shardigii ku xidhnaa ayaanu ka soo bixin waxa uu leeyahy waxaad ka warantaa adigoo sooman haddaad isticmaasho dawada ilkaha iyo kiniinka ilkaha lagu qabto manaa soomkii ma kaa jabaya waxay ku xidhantay miyaad liqday haddaad kiniinkii liqday ha laakiin haddii kiniinku afkaaga aanu dhaafin soomkii kaa jabi maayo oo aada soo tuftay markii afkaaga ku burburay kadib waayo waxaa afka la geliyaa mar haddaanu joofka gaadhin oo qofka aan qofku aanu liqin dee soomka ma jabiyo oo markaad weysaysanaysa biyuhu adigan ku luqluqanaya may soomka kaa jabiyaan kuwa aad ku luqluqata waxaa kale ka mida waxyaabaha soomka jabiya afka aad gelisa laakiin aanad liqina biyaha aad ku luqluqanaysa ayuunbay lamid yihin walihaadaaba waxaa ka soo aroortay saxaabada rasuulka ridwaan ullaahi calayhim in qofku isagoo sooman haddii dani ay keento raashinka uu dhadhamin karo inuu iska daayo waya si aan waxba ugu baxsan laakiin hadday dabaaq uu yahay tusaale ahaan hudheelka dhane dadkuba ay ka cuntaynayaan raashinkiisii karinaya waa dhadhamin karaa milixdii ma ku daray mise kuma darin buu ka shakiye tusaala waa dhadhamin karaa lakin waa inaanu liqin uu soo tuf gabadhii markaa afurka iyo cashada dadka sooman u samaynaysa ee soomaneed iyaduna waa lamid weeyaan laakiin waa inuu qofku ka taxadiro waayo rasuulku wuxu uhi wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuna saa'ima luqluqashada sandaar sandaarashada ku markaad sandaarasanaysid waysada dhexdeeda ku xeldheerow ilaa inaad sooman tahay mooyaane markaad soomanta iska ilaali marka sidaas taa waxaa laga fahmayaa qofku wixii uu isleeyay waa kugu baxsan doonaa inuu marka horeba ka taxadiro oo uu iska ilaaliyo dawada markaa lagu cadayo gaar ahaan iyada waa inaad la isaga ilaaliyo bal waxaan leey waa inaan lagu cadayan waayo dadka ku cadaydo oo dhami waxaan filaya inay la dareemi karaan inaan qofku an si kastoo u tufo inaanu candhuuftiisa ka marin karin oo waa shay saa'ila oo si aada u xeel dheer candhuufta ugu dhex milmaaya xataa intaasoo jeer haddaad ka luqluqato afkaaga waad kasii dhadhaminaysa marka wax ka mida inaad liqdo aamin kama noqon kartid waxaana taa asal aan uga dhigayaa ahlulcilmigu waxay yidhahdeen markay cadayga ka warramayaan cadayga qoyan qofku waa inaanu ku cadayan bay yidhahdeen sababtu maxay tahay cadayga qoyan ay ugu diideen leanna cadayga qoyana dheecaan buu leeyahy marka dheecaankiisaasi wax ka midu qofki inuu ku tago uu liqo ayaa looga baqaya arrintaas soomkiisa ay waxyeelayso dheecaanka markaa cadayga qoyan uu leeyahay iyo dheecaanka dawadan macjuunka lagu cadayda ay leedahayna labada taxeel dheer waxaan filaya waynu dareemi karnaa muxuu yahay raashinka zakaatulfitridu ay ku baxayso mase bannaan tahay in lacag lagu bixiyo oo raashinka la iska daayo taa lacagta waxaan filaya waynu ka hadalnay inaanay bannaanayn xadiidkana waynu sheegnay tucma lilmasaakiin buu ku sheegay rasuulku calayh salaatu wasalaam raashinka zakaatulfitrida lagu bixinayo xadiidka rasuulka calayh salaatu wasalaam raashinka qaarkii baa ku xusan oo ay ka mid tahay timirta iyo shaciirta oo heedda ah iyo alburuq abadinka ah iyo kuwa waxa weeyaan alaqid caana fadhiga kuwa yogaasi ayaa xadiidka rasuulka calayh salaatu wasalaam lagu sheegay laakiin maaha macnaheedu kuwaa mooyaane wax kale inaan raashin kale inaan lagu bixin karin walihaadaba waxay dhahen culimada badankoodu haalibu quuti ahli lbaled beledka qofku wuu ku nool yahay raashinka inta badan laga quuto ee laga isticmaalo ee isaga ehelkiisa waxa weeyaan iyo dee reerkiisa quud inta badan oo ah ayuu ku bixinaya waayo saxaabadu waxay yidhaahdeen raashinka iyagu wuxuu ahaa waktiga ama maalintaa kaa rasuulku uu sheegay calayh salaatu wasalaam oo raashin waktigaa la isticmaali jiray rasuulku ma odhan ku bixiya ee raashimadii markaa la isticmaali jiray ayuunbuu sheegay rasuulku calayh salaatu wasalaam marka wakti walba raashinka la isticmaalo ee qofkaasi uu isticmaalo ayuunbuu ku bixinayaa tusaaleaan beledkeenan haalibka quudku waxa weeyaan waa beriiska markaa beriiska in lagu bixiyo haddii lagu bixiyo waa ka gudaysaa qof laakiin raashin ka wanaagsan hadduu jiro dadku ay ka jecel yihiin tusaalahaan baastada oo kale iyo beriiska dee waxaa laga yaaba dadka qaarkood ama badankoodu inay baastada ay jecel yihiin waxoogayna dee malaa waa ka qaalisantay waan u malaynaya sidaasoo kale timirta iyo beriiska dee waxaa laga yaabaa inay dadku ay timirta inay ka jecel yihiin dee meelaha qaarkood waa dhici karta marka raashinka quutulkhaalibka kuwa ah raashin laga jecel yahay hadduu jiro oo uga anfac badan qofkan aad siinayso dee kaa inaad ku bixiso ayaa afdala laakiin waajib maaha su-aashan waxa uu leeyahay waxaan ahay inan dhalinyaro ah dhalinyarada xaafadda ka mida oo ah ciyaartooy sportisman ayuu kusoo qoray waaye markaa su-aashu waxay tahay hore waxa aada u sheegtay in wixii dadka u qaybinaya kooxo sida urur aanay bannaanayn marka ma xaaraan baa kooxaysigaasi macanaa tiam inaan inaan ka mid noqdaa tiamku kubadda cagta markaa ciyaara maadaama marmar rabshada ka dhashaan horta sideedaba waxaad ogaataa kubadda alkura anwaacdeeda isku daro in la ciyaaraa ma xalaal baa mise waa xaaraan ayay fuqahaa ulislaam isku haystaan oo in badanoo culimada islaamka ka midi ay yidhaahdeen waaba xaaraanba oo sabab maad ku xaaraantimayseen waa su-aal xaq loogu leeya in lagwey in la weydiiyo waxay dhaha marka koowaad waa tashabuh bilkufaar waxaana waa dhaqan gaalo gaala ayaa bilowday laakiin taa waxaa lagaga bixi karaa in la yidhaahdo shaygu mar haddii gaarnimadii gaalada uu ku gaar ahaa uu ka baxo sidiisana aanu xaaraan u ahayn oo noqdo shay faafo oo muslimiinta dhexdoodina ku faafa tashabuhnimadii waa ka baxay oo lama odhan karo qofka isticmaala ama sameeya gaaladu isu ekeysiye waxaa kaloo ay yidhaahdeen maxaadiir baanay ka madhnayn waxyaaba xaaraana ayaa had iyo jeraalo ku ladhan oo waxaa ka mida isqaawin in bawdyaha la qaawiyo raggu ay qaawiyaan waxaa ka mida sidaasoo kale ashaxnaa walcadaaway sababtaa oo walaalka su-aasha soo qorayba halka waa ku sheegay inay dadku inay isaflagaadeeyaan dhalinyartu inay isu cadhoodaan bal waad aragteen oo rabshadaha ka dhaca dee magaaladeena gaar ahaan garoonkan xawaadle dhinacan galbeed inaga xiga maalmo dhan bay rabshadu socotaa xabaddu mararka qaarkood qawda ay haysa iyadoo dhalinyarta lagu eryerayo oo ay islaayaan dhaawac iyo dhibaato ay isu geystaan oo xataa mumtalakaad iyo xoola ay baaba'aan gawaadhi la jejabiyaan dad ay leeyihiin oo dad la xidhxidhaa mashaakil ay ka dhashaan shareecada islaamkana waxaa lagu yaqaanaa shayga ay ka dhalanayso dadku inay isku nacaan oo ay isku colaadiyaan inay xaaraantimayso oo qaabab dhan oo ka mida suwar dhan oo ka mida qaababka wax loo kala iibsado oo dhib kaleba aanu ku jirin ayay shareecada islaamku xaaraantimay sababta u xaaraantimaysana ay tahay annaha tusabibu albaqda walcadaawata bayna almuslimiin inay collaytan iyo cadho iyo qalbi xumo muslimiinta dhexdooda ay dhigayso bal adigu isweydiiyo maxaa loo xaaraantimay albeyc cala albeyc qofkii oo wax iibsaday inaad adigu iib aad ka dulgeliso oo tusaale ahaan kii ka iibiye aad ku tidhaahdo ka soo cesho weli waad wada joogtaan ama khiyaaru shardi baad leedahay ka soo cesho anaa lacagtaad ka siisay mid ka badan kaa siisanaye amaba kii iibsaday aad tidhaahdo iska celi oo weli waad wada joogtaano de khiyaarulmajlis baad leeday ama khiyaaru shardiga waxa la idhaahdo iska celi aniga alaabtan mid lamida ama ka wanaagsan qiimuhu kaa siiya mid ka jaban kaa siinaye waa xaaraan walaa yabiic calaa beyci akhiihi buu rasuulku alayh salaatu wasalaam yaanuu iibka walaalkii ku dul iibin bal sababta loo xaaraantimay adigu isweydii ila qofkii lacagtiisii wax ku iibsanaya wax xalaal aanu iibsanaya sababta loo xaaraantimeye waxay tahay waxaa ka dhalanaysa labadan qof inay isku nacaan arrintaa oo cadaawadi ay waxa weeyaan dhex marto walihaada kulu ma yusabibu albaqdaa walcadaawata washaxnaa bayna almuslimiin shareecada islaamku way xaaraantimaysaa oo si yaqiinoo lahubo sabab ugu noqonaya arrimaanu sheegnay ama si haalibo ay u badan tahay loo badinayo inuu arrimaha sabab u noqdo marka waxay yidhahdeen culimada kubadda sideedaba in la ciyaaroba xaaraantimeeyey dee waxyaaba aynu sheegnay baa ka dhalanaya bay yidhahdeen bilyaqiin aw bikhalabati dan si la hubo ama sida ay u badan tahay walaa shaka anigu kuma dhiiranaya in idha kubadda in la ciyaaraa waa xaaraan haddii ay ka maran tahay waxyaaba shareecadu ay xaaraantimeeyey sida isqaawinta iyo waxyaabaha kale laakiin hadday maxaadiirtaasi la socoto oo isqaawin ay la socoto oo cibaadaadkii ay ku dhaafayaan oo iyadoo salaadii maqrib lagu jiro ay ciyaarayaan inamadii dad kalena ay daawanayaanoo salaaddii sidaasi ay ku dhaafayso oo sidaasoo kale ay ka dhalanayso inay sabab u noqoto ama ay noqoto mansha likhtilaat bayna arijaali waannisa in rag iyo dumarka ay isku dhex darsamaan marka ay daawanayaan ila iyada sabab waa dadkan isu keentay haddaanay ciyaartaasi jirin may jirteen arrintani moogta ama ay sabab noqoto in la isku dhaco ama lagu dagaalamo ama lagu qaybsamo lagu kala tago hadday sifaadkaasi raacaan inay xaaraan tahay iyada shaki kuma jiro sida aynu sheegnay ee qawaacidu shariica ku qariran amaa qadiyadda ku saabsan inuu tiim ka mid noqdaa miyaanay noqonayn inuu urur ku beero waxaan leenahay la sideedaba fahan yaanaa haddii ay noqonayso in dee tafriiq ay keenayso sida aynu sheegnay way noqonaysaa xaaraan bay noqonaysaa laakiin haddii meesha ay ka jirto dawla islaamiya oo deetana dadkii dowladda islaamka ku hoos noolaa ay noqdaan guruubo ay dowladdu ogoshahay oo aanay diidanayn islamarkaana guruubadaasina aanay mafaasid iyo tafaruq aanay keenahayn macanaa taas iyadu dhibaato male tusaalahaan wasaaradaha ka hor qof wasaaradda arrimaha guduhu ka tirsay midna wasaaradda maaliyaddu ka tirsay midna wasaaradda wuxuu ka tirsanya waxbarashada taasi tafriiq miyay keentaa inay dadii kala tafaraaruqaanay kala tagaan waa maya waxaa qaybiye waa camalun kana camal gaaro hayaa kana camal gaara kana camal gaara xaakim qurana dhammaantood way wada hoos tagaan waxaa la mida sharikaadkii inay qaarna shirkadanay ku jiraan qaarna shirkadaasay ku jiraan wixii ay ka shaqaynayeen inay u qaybsameenna waa camal xalaala dhibtaasi ma leh tanna waa sidaas oo kale annawaadi alriyaadiya dhib ma leh laakiin ururada xaaraan tahay waxa weeye ururada tafriiqa keenaya ama ururo diiniya ha noqdaan ama ururo siyaasiya ha noqdaan iminka ummadii somalilan deganeed waxaa loo qaybiyey saddex urur baa lagu qaybiyey xagga siyaasadda waxaa la yidhi udub iyo kulmiya iyo ucud saddexdaa midun waa inaad gasho weliba mid afraadna lama ogola haddaad tiraa saddexda midna anu kuma qanacsaniye mid afraadoo saddexoodba ka wanaagsan baan samaysanaya waxaa lagu leeyahay laa maya dastuurkaan ogoleyn baa lagu leeyahy dabeetana saddexdaa urur maxay dhaleen dee waxay dhaleen waxa ad aragtaan bay dhaleen in badan baynu khudbadaa kaga hadalnay mafaasidda ka dhalatay ummadii baa la kala tafriiqiyey waa la ysku nacay waa la ysku colaadsaday waa la is aflagaadaynayaa waa la ysxamanayaa daraaddeed baa la ysu xamanayaa maslaxadii guud ee ummadda ee ahayd hal master inay kasoo fusho hal meele inay kasoo fusho ayaa waxa ay kasoo fulaysaa dhinacyo kala duwan oo laftooda masaalix kala jiidanaya min waliba dantiisa gaarkaa u eeganaya islaamkuna waxaan ma yaqaan in la idhaha dawladduba sax noqon mayso ilaa ururo la sameeyo hadi waa diin algarbiyiin addimuqraatiya hada hada laysa huwa diin lislaam maha taasi diintii waxa weeyaan islaamka xaakim quri waa inuu ummadda u taliya rasuulku alayh isalatu salaam muxuu yidhi ida man ataakum amrukum jamiic yuriidu an yufariqa jamaacatakum fadribuu cunuqahu ka waxa weeyaan idiin yimaada idinkoo midaysan oo xaakim qura ku midaysan isagoo doonaya inuu jamaacadiina iyo midnimadiina kala geeyo qoorta ka jara waan garanaya waxay odhanaysaan waxaad soo wadataan indhihiinan ka arkaa qaar badanoo idinka idin ka mida macanaa wadaadku wuxuu leeyahay dadku daahir riyaalay ku midaysan yihiinoo siiraanye iyo faysal cali waraabe qoorta waa in laga jaro laa allah yuslixukum saa maaha macno odhan maayo taa waxaanan odhanahayn waxay ta oo taasi xadiidkaana usoo gelahayn xaakimku huwa aladii fataxa calaa nafsi hada shar isagaa sharka naftiisa ku furay hadduu xaakimka muslimkii marka hore isagu kelidii ummadda u talin lahaa waddo saxana uu ku hagi lahaa hadduu nin iman laha xukumka uu ku qabsan lahaa oo taana dee waxaa ka dhalanaysa ummaddii hal arrin ku midaysnayd inay kala tagto markaasi ayaa xadiidku uu ku dabaqmaya laakiin sharka ayaa furay iminka axsaabtan xaakimku isaga ayaa isku furay isagaaba ku faanaya oo leh dawla dimuqraatiya aanu nay waxaana daliilo ah atacadudiya alxisbiya baana ogolaanay marka xadiidka isagaa isaseejiyey xaakimka nidaamka dimuqraatiga iyo atacadudiya alxisbiya waxa weeyaan qaatay isaga ayaa isaseejiyey calaa kuli xaal axsaabta noocaasi ee ummadda saa u kala tafriiqinaysa marka hore mabaadida ay ku socotaa mabaadi islaamiya aanay ahayn islaamku ma ogola walihaada ana aquulaha bikuli saraaxa sooma yidhaahdaan xoriyatu tacbiir hadi xoriyatu tacbiir maaha waa min baab alamri bilmacruuf annahyi can ilmunkar soo ma yidhahdaan qofka waxaa loo ogol yahay inuu cabiro oo uu sheego wuxuu doonayo xor buuyi waxay leenahay waa qaacido khaldan taas oo waa waa nidaam khaldan islaamkuna ma ogola in la yidhaha qof waliba wuxuu ku hadlayo xor buuyi taa islaamku ma ogola qofku wuxuu xor u yahay inuu ku hadlo wixii ilaahay uu ogolyihi wixii kale inuu ka aamusaa waajib ku ah man kana yuminu biاllahi walyawmi اlaakhir falyaqul khayra aw liyasmut lakin in la dhaha xoriyatu tacbiir nin waliba wuxuu doonaya ha qoro wuxuu doonaya ha ku hadlo deetana qaar ay kufriya gaalnimo suxufta ay ka buuxiyaan iyo jaraaidka qaar ay aflagaado meelaha la soo fadhiistaan cid kale ay aflagaadaynayaan ninku wuxuu doonaya uu ku hadla hada laa yajuuz lakin waxa le inagu taynu ku hadlaynaa laa nanطaliq min hada الnidaam nidaamka noocaas iyo ka duuli mayna waxaynu ka duulaynaa min baabi qowli اllahi tacaalى wltakun minkum umaة yadcuuna ilى اlkhayr waya'muruuna bاlmacruuf wayanhawna can اlmunkar atacadudiya alxisbiyana ama mid diineed ha noqoto ama mid siyaasiya ha noqotee waxaynu u aragnaa inay tahay munkar oo ay khilaafsan tahay qowl اllahi tacala wاctasimuu bixabli اllahi jamiica wla tafaraquu wla takunuu min almushrikiin min aladiina faraquu diinahum wakanuu shiica marka waa xaaraan inaad udub ka mid noqotaa waa xaaraan inaad kulmiye ka mid noqotaa waa xaaraan ucid inaad ka mid noqotaa waa xaaraan ururada diiniga ah iyaga laftoodu siyaasiga ah urur kastaa uu leeyahay amiiru gaara iyo anjade iyo ajande iyo manhaj siyaasiya oo isagoo laftiisa xukum uu ku doonayo inaad ka mid noqotaa kulaha wa muxaram fi diin illah laa yajuuz laa takun cudwa min hadihi alaxzaab maxaa noqdaa way odhanaysaa soo maaha waxaad noqotaa maxaad doonaysaa adigu maada turiid arrin adduunyo haddaad doonaysa arrinka adduunyo xaakimka muslimkaee marba waddanka u taliya markaan xaakim muslima leeyahay aduu kan jooga un ha sawiranin kii ka horreeyey ka jooga ka berri iman doono mar hadduu muslim yey isaga ayaa talada adduunya ay tahay inay kasoo fusho ee ummaddu ay leedahay iyo cidda isaga waxa weeyaan xukunkaa kaaliyayaal ugu ah arrinka diineed baa soo haray soo maha arrinka diineedna ilaahay subxana wa tacaala diintiisa baro oo culimada ka baro culimadana wixii kaa ishkaal galo weydii oo ahlucilmiga waxa weeyaan ateec waddadii nebiga calayh isalaatu wasalaam haya diintaa ilaahay aada baratayna dadka ugu yar dee shaqaysana bakhaarkaaga ka shaqayso kaaryoonahaaga riixo adhigaaga raaco beertaada qodo maxaad doonaysaa adduunyada xalaashaana ka shaqayso taladii ummaddana cid baa haysa oo aduu oo taliyayaasha ayaad ka mid tahay arrinka diineedna diintaada baro oo ku dhaqanoo dadkana gaadhsii maxaad uga baahantayba urur laa mid siyaasiya walaa mid diiniya lasta bixaaja iley diintaadina kuma xidhna adduunyadaadina kuma xidhna adaaba marka horeba iswareerinayaba meel aanay diin diin iyo adduunya toona aanay kaa xigin ayaad wax ka baadin doonaysa su-aashan wuxuu leeyahay qof awow ku ah qaraabada un ka mid ah cuntadana guriga ka cuna wixii looga helo sekaduma ku baxaysa macanaa qofku mar haddaan biilkiisu aanu kugu waajibin qaraababaada ahaataane zakadaada waad siin karta laakiin hadduu gurigii wax ka cunayo dee maaha in la idhaha sekadii aanu ku siinay halkan kusoo dar meel ha laynoogu wada kariye oo sekadii ay bixiyeen haddana iyagu dib ay wax uga cunaan taas iyadu ma banaana laakiin isaga waa la siin karaa ama ha sii iibiyo ama isagu meel kale ha ku karsado ama siduu doonaya ha ugu tashade salaada ciidda haddii ay ragcadi ku dhaafto takbiira takbiiraha ciidda ma lasoo qalaynaya macanaa salaada ciidda haddii ay ragcadi ku dhaafto ama in ka badaniba sideedii ay ahayd ayuun baad u tukanaysaa waxba ka bedeli maysa sida saxiixa laakiin haddii takbiiraduhu ay ku dhaafaan laakiin ragcadda aanay ku dhaafin ka waran su-aasha muhimkii taasay ahayd oo tusaale rukuucdii baad kusoo gaadhay dee kumay dhaafin ragcaddii laakiin maxaa ku dhaafay takbiirtii baa ku dhaaftay soo maha markaa takbiirtii ma qallaynaysa waa maya ma qallaynaysa waayo takbiirtu marka horeba sunna ayay ahayd waa shay sunnaa maxalkiisiina aada dhaaftay kusoo celin maysa halkaa rukuucda aad kusoo gaadhay ayuun baad salaada kala wadaysaa imaamka ikhtalata alxaabilu binnaabil ya khaalid ma huwa alxaabil wannaabil alxaabil wannaabil soomaad maqal maha maada ikhtalata alxaabilu binnaabil yaa garanaya alxaabilu binnaabil maxaa looga jeeda maanuu baad su-aalay weydiinaysaan markiina ka jawaaba a alxaabilu wannaabil waa maxay ya may alxaadiru walghaa'ib weeyaan taas alxaadiru walghaa'ib haye xaabaysanay la la haye ya biyo caani ba isku daray macnaha kumaan weydiin macnaha looga jeedo lakiin marka hore alxaabil wanaabil maa waa maxay mala masaajidkaa dhan ee buuxa nin garanaya intaa kuma jiro alxaabilu wannaabilu alxaabil waa aladi yastaadu bilxabli waa ka xadhigga ku ugaadhsada dabin buu dhigtaa xadhig annaabilna waa ka leebka ku ugaadhsadaa la idhahdo marka way isku dhex darsameen macnaheed waa maxay arrintii baa qasantay oo labadaas hadday isku dhex darsamaan ka waran oo kayn ka wada ugaadhsadaan nin dabinu yaalayo iyo nin xabad ama leeb ku ugaarsanaya ninkana dabinkuu la gaadayaa deerada iyo garanoogta ninkana leebkiisu uu didinayaa soo ma marka ikhtalad alxaabil binaabil waxaan ku keenay waraaqihii shalay aan ka jawaabiyo kuwii kale isku dhex darteen marka ikhtalad alxaabilu binaabil su-aasha wuxuu leeyay waktigii saxaabada qur-aanka lama qorin marka sidee bay ugu suurto gashay saxaabadu inay qur-aanka dhameeyaan ama saxaabiga saxaabada ka mid qur-aanka inuu dhameeyo hade waa su-aal bimacnaa jawaabu saal kaanuu yaxfaduuna alqur'aan qur-aanku waa qoraa meel baanu ku urursanayn waktigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam laakiin qur-aan badan oo qorani waa jira waktigii saxaabada muu qornayna sax ma ah oo waktiga qur-aanka la jamciye meel la isugu geeyeba waktigii saxaabada ayaa waktiga abubakr radi allahu canhu waktigii cumaanna hal musxaf ayaa ummadda cumaan radi allahu canhu uu ku jamciyey laakiin markii aanu qur-aanku musxaf bura ku urursanayn aanu ku qorayn dee saxaabada qur-aanka sidaa ay u dhameeyeen waxay ahayd qur-aanka waa xifdsanaan dusha ayay ka hayeen ciddii xifdsani dusha ayay ka haysay xifdi bay markaa qur-aanka ku hayeen imaamka ma laga daba akriyi karaa qur-aanka marka uu salaada ku jiro waa maya waa in la aamuso faidaa quri'a alqur'aanu faistamicuu lahu wa ansituu dhegaysta oo u aamusa buuhi ilaahay qur-aanka marka la akriyo marka haddaad ka daba akriyeysana dee adigaa is dhegaysanaya isagii dhegaysan maysa marka waa inaad aamustid oo aada dhegaysatid su-aashan wuxuu leeyay nebi maxamed alayhi isalaatu wasalaam miyuu arkay ilaahay habeenkii la dheelmiyey caaisha radi allahu canha waxay tidhi man xadatakum ana muxameda ra'aa rabbahu faqad kadab qofka idinku idhaahda nebi maxamed rabbigii buu arkay been buu idin sheegay ru'yada ama aragto la ysku khilaafayna waa ru'yat lbasar indhihiisama ku arka weeye taa la ysku khilaafay sida markaa saxiixaana waa sida caaisha ay sheegtay oo rasuulku calayhi isalaatu wasalaam rabbigii ma arag waxaana fii saxiix muslim ku qoran in rasuulka su-aashaa la weydiiyey lagu yihi hal ra'ayta rabbaka rabbigaa ma aragta oo rasuulku yihi calayhi isalaatu wasalaam macnaa nuurun anaa araah macnaa xajabanii nuur nuur baa ilaahay ka sokeeyey subxaana wa tacaala oo iga qariyey lianna aray kayfa araa iyadoo nuur ilaahay uu ka sokeeyey uu iga qariyey uu xijaabay saanu arki karaa macnaa maan arag weeyaan xadiidka macnihiisu markaa sida saxiixa ah rasuulku calayhi salaatu wasalaam ru'ya basariya aragti indhaha ku xaasishay rabbigii muu arag leylat alisra walmicraaj su-aasha wuxuu leeyahy ciiddu laba khudbadood ma leedahay axaadiida ku soo aroortay fi khubat اlciid hal khudbada ayuun baa lagu sheegay axaadiiduna waxay ku jirtaa fi صaxiixayn laakiin qofkii khudbadeeya laba khudbadood laa nunkiru calayh an ahlucilmi waraxmat ullahi calayhim waxa ay kutubta o dhan ku sheegaan manaa gaar ahaan aimadii hore mutaqadimiinta ahaa laba khudbadood ayay ciidda u sheegaan ciid tidhi laba khudbadood lama khudbadayn karo culimo dambe ayuun baan arkay sida sancaani oo kale saaxibu subul isalaam iyo sheekh albani iyo culimadaa dambe lakiin ahlucilmiga hore o dhan waxaad moodaa inay guud ahaan isku waafaqsan yihiin ciidda laba khudbadood in la khudbadayn karo sakaatulfidriga ma siin karaa shaqaale ila jooga mushaharkii inaad u siisaa ma banaana oo taas waxaan filayaa inay ku caddahay laakiin markaad mushaharkoodii siisay kadib sakaatulfidriga waad siin kartaa haddii ay yihiin dadkii ay ku baxaysay masaakiin ama fuqaro ay yihiin waad siin kartaa oo inay kuu shaqeeyaan zakaatulfidrida u diidi mayso inay dadka ay ku baxaysa ay yihiin ayuunbaa muhiima su-aashan wuxuu leeyahay qofku haddaanu haysan wuxuu sakaatulfidrida uu ku bixiyo oo uu soo deymaysto yaani ku waajibinbe deyntaa uu ku bixiyey ma ansaxaysa manaa qadiyadani waxay shabahdaa qadiya fiqiga aynu kusoo maray oo ahayd qofku hadduu waayo hadduu waayo biyo laakiin uu biyihii lacagtoodii la amaahinayo lacagtii biyaha ayaa la amaahinaya ma u banaan tahay inuu inuu amaahdo ama ma ku waajibaysa jawaabtu waa maya waayo mina ayaa ka dhalanaysa in loogu mana sheegto xoolahaasi la amaahiyey waxaanu ilaahay subxaana watacaala kugu waajibinna inaad minno lagugu minno sheegto inaad u gasho ma aha marka waxba usoo amaahanin haddaanad hayn ilaahay kuguma kalifine waxba usoo amaahanin qofka iskalifa soo amaahda ee bixiya sida muuqata wallahu aclam zakaatulfitridu waa ka ansaxaysa wuxuu leeyahay qofka muslimkaa ee soomanaa miyaa laga bixin karaa fidri lacagta kasoo miyaa fidriga lagaga bixin karaa lacagta kasoo baxda qaad qof qaad iibiya manaa ma ka bixin karaa sidaan dhowr jeer halkan aan ka sheegay qaadku inuu xaaraan yahay ana actaqid inuu qaadku yahay xaaraan anaa liasbaab asbaab awgeed asbaabta waxaa ka mid ah qaadka dhibkiisa iyo dheeftiisa teebaa badan man min alcuqalaa kuma cuqalada ka mid a odhanaya dheeftiisaa fara badan laa shaka dhinac kastoo laga eego diin caafimaad dhaqaale xagga waxa weeyaan dhaqanka dhinac kastoo laga eegaba dhibkiisa ayaa fara badan walaa yumkin suurtagal maaha shay dhibkiisu dheeftiisa uu ka badanya inuu xalaal ku noqdo fii diin illah shayga haddaan ayu daliil loo haynin bada ahlulcilmigu dararkiisaa la eegaya waxaa la eegayaa ma waxtarkiisa iyo waxyeeladiisa haddii shayga waxtar uu yahay oo aanu waxyeelo lahayn waa xalaal haddii shaygaasi waxtar iyo waxyeelo uu leeyahy oo waxtarkiisu uu fara badan yahayna waa xalaal hadduu waxtar iyo waxyeelo leeyahay oo waxtarkiisu iyo waxyeeladiisu ay isleekaadaanna waa xaaraan waana dar-u lmafaasid muqadam calaa jalbi lmasaalix shayga dhibkiisa inaad ka badbaaddo ayaa ka horeysa inaad dheef ka hesho marka intii dhibkiisu kugu dhici lahaa dheeftiisu ha ku seegtaa la odhanaya haddii shayga dhibkiisu uu dheeftiisa ka badanyana waa xaaraan maxaa u daliila ilaahay rasuulku wuxu uhi alayh isalatu wasalaam laa darara walaa diraar xadiidkaasi ayaa qaacidada sharcigaah ee ku binaysanta iyo adilo kaleba yasaluunaka can اlkhamri wاlmaysir qul fiihimaa iثmu kabiiru wamanaaficu linnaas waitmuhuma akbaru min nafcihima waxay ku weydiinayaan khamriga iyo khamaarka waxaad tidhaahdaa nafci baa ku jira laakiin dembiga iyo xumaanta ay xambaarsanyiin baa ka badan nafcigooda iyo waxtarkooda walihaadana dee la xaaraantimeeyey wa ismuhuma akbar min nafcihima shay kastana kuwaasi ayuunbay la mid yihiin oo ay la xukum yihiin sidan markaa haddii xataa la yidhaahdo bal kaba soo qaad hadii la ha sida culamada qaarkood yihahdeen geedkan iskii xaaraan umaaha in la yidhaha kaba soo qaad oo qof uu ku doodo uu yidhaahdo qof baa ku doodoo yidhi geedkani salarku buu la midi ama caleentaa caleentaa quraca haddaan iska daaqi maad ii diidaysa xaaraan baa mee iskeed xaaraan u ah bal kaba soo qaad inay arrintu saa tahay inaanu geedkani iskii aanu xaaraan u ahayn lama eegayo uun inuu asalkiisu marka hore xalaal ahaa ee waxaa la eegayaa maxaa isticmaalkiisa ka dhalanaya ma dhib baa ka dhalayso mise dheef sidaanu sheegnay qaacidanu sheegnaa lagu miisaamaya oo tusaalaha laftiisaynu ku celina waxaad ka warantaa salarka soo geel xalaal inuu yahay an isku waafaqsanay maaha ayaa dhakhtarba wuxuu ku yidhi aada ku kalsoon tahay geedka salarka ladha haddaad afkaa saarto wadnaha ku istaagaya kow wey salar inaad cuntaa ma kuu banaanta lala yajuus ma banaana xaaraan ayaa salarka cunistiisa ay kaa noqonaysa waayo adiga inuu dhib kuu leeyahy baa la sheegay marka haddaynu kaba soo qaadno qaadku inaanu iskii xaaraan u ahayn geedkani xaaladda ku wareegsan buu xaaraan ku noqday dadka diintooda dhaawac u geysanayo dhaqaalahooda caafimaadkooda reeraha burburka uu ku hayo oo dadkii maanta waxay ku odhanayaan reero fara badan baa laga biiliyaa yaa ku yidhi haddii qaadka la yska dayn lahaa waxay cunaan may ma heleen ilaahay maan odhan wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allahi risquha shay xun ama xaaraana weligaaha odhanin biilkii baa igaga xidhay taasi waxa ay waa waxyun min ashayطaan ashayطaanu yacidukum اlfaqra wayaamurukum biاlfaxshaa buu hi ilaahay shaydaan baa ku waxido faqri ku faray oo ku yidhi haddaanad heesaha iibin ama qaadka iibin ama anad waxaan kale ka shaqayn faqri baa kugu dhacaya wallahu yacidukum makfirata minhu wafadlaa dhawaaqa ilaahay dhegayso dembi dhaaf iyo fadli iyo risqi ballaadho buu ilahay kuu ballan qaadaya rasuulkuna wuxu uhi man taraka shayئa lilah cawadahu llahu khayra minhu qofka shay ilaahay daraaddii uga taga mid ka wanaagsan buu ilaahay ugu bedelaa markaa reeraha qaadka laga biiliyaa hamoodin qaadka haddaynu iska dayn lahayn inayba waktiyi lahaayeen wax ka wanaagsan baa ilaahay subxana watacaala ugu bedelaya qofka ilaahay daraaddii uga taga kuwa laga biiliyo un ha eegine kuwa laftooda dhibka uu ku hayo horteeg kuwo kalena dhibka uu ku hayeeg kan qaadka ka iibsaday gabadhan aad leeda carruur bay ka biilisaa carruurtiisiibaa biille ku xisaabta oo biilkii carruurtiisa uu siin lahaa ayuu tan qaad kaga iibsaday tanina carruurteedii bay siisay imisaa markaa reero u biil beelay qaadka la cunayo imisaa reero waxbaan ku kala tegey imisaa rag waxa weeyaan noqday waxa weeyaan kuwo wax laga xishoodo sameeya oo laga yakiiqsoodo nin baa wuxuu igu yidhi gabadh baa waa waa waa qadiya waaqiciya hargeysa ka dhacday gabadh baa ninkeedii bay ka soo cabato waay waxay tihi in fara badan baan asturiya waan asturi kari waaye maxaa dhacay ninkii ma shaqeeyo gurigu iska hurdaa aniga carruurta suuqa u fadhiista waxa yare aan soo helo ee aan ugu talagalo gaas inaan carruurta ugu diro ama roodhi ayuu xadayaa ninka waxa uu gaadhay bay tidhi girgiraha dambaska ku jira xagga hoose inaan dhex geliyaan gaadhay mararka qaarkood meel walba intuu baadhoha xataa halkaa ka soo saaray waxaa girgira dambaskii rag faraha u geliyey waa qaad wey iyo meelo ka xunba marka waxaan leeyahay qaadku asbaab haddii xataa asalkiisa aanu xaaraan asbaab kale uu ku xaaraantimobo ayaa maanta waxa weeyaan ku hareereysan oo ka hareera buuxda ilaahay daraadii ha looga tagay geedkaa xun ee dhibkiisu waxa weeyaan uu fara badan yahay oo nafta ha laga xakameeyo oo ha laga sabirsiiyo oo nafta ha lala jihaado waa laga kaxayn karaa waa laga jeedin karaa xaggiisa imise ayuu qof cuni jiray oo ilaahay daraaddii uga tegey dadka cuni jiray weliba waraysta ee iska daayey macanaa aniga iyo dad fara badanoo nolo mido weligii aan cunin waxaa laga yaabaa si fiican inaan idinka warrami karin oo dhibkiisa aanaan u suurayn karin laakiin waxaad waraysataan dadka marka hore cuni jiray laakiin idinka iska daayay ee labada nololoodba soo maray nin baan weydiiye waxaan ku uhi aan saaxiib nahay oo berigii hore qayili jiray hebel waxaad ka warantaa bal noloshaadii hore iyo tan iminka aad ku jirto markaad isu eegtay bal ka war dee maxaan ka warrama berigii hore maanaa jirayba qof jiraba baan ahayn iminka waxaan dhashay buuhi intii qaadkaan iska daayay baan dhashay intaa dabadeed unbaan dhashay qof wax ilaashana cibaadaysanaya wax ilaashanaya waxa weeyaan lexe jeclo leh intaa kadib unbaa noqday taa maaha macneedu iska ilaali qof kasta oo qaadka cunaa waa sifir fii sifir eber eber u gee weyaan maaha macnaheedu oo walaalaha qaadka cunayaanay u qaadan inaanu caayayno oo dad fara badan oo qaad cuno lexe jeclo leh oo cibaadada ilaashada ayaa la soo helaya laakiin yaa badan ma inta qaadku diiniya adduunyaba u seejiyey misaayiinta waxa weeyaan iyagoo qayilaaya kolle iyaga laftoodana dhibaato waa u geystee laakiin bal calalo qaba ay wax u ilaashan yihiin waxaa fara badan inta qaadku diintooda iyo adduunyadoo dhaawacu u geystay dee xukunkana sida haalibka iyo tirada badan baa yeelanaysa oo naadirku isagu xukun ma leh oo annaadir ama ashaad yuxfad walaa yuqaas caleyh isaga sidiisa ayuunbaa loo maqlaa loo dhegaystaaye xukun laguma dhiso sida loo badan yahaba xukunka lagu dhisaya marka mar hadduu xaaraan yahay dee lacagta kasoo baxdaana xaaraan bay noqonaysaa lakiin hal masalan kasoo reebayaa oo qofka isaga inuu xaaraan yahay aanay u caddayn qofka ina inuu xaaraan yahay aanay u caddayn xoolihii uu ka shaqaystay muddadaa ama xalaalba moodayey xaaraan weeyaana daadi lama odhan karo oo ahlucilmigu raxmatullahi caleyh waxay sheegaan yacanaa qofku hadduu mucaamalaad xaaraana ku tacaamuli jiro lacaga ay ka soo gasho walow kuwo xaaraantooda laysku waafaqsanyaba ha ahaadaane calى sabiili اlmithaal khamri baabuu imin jiray khamrigu inuu xaaraya mabuu maqalba oo nin goor dhoweyd soo islaamay buu ahaa oo intaanu maqal khamriga in la xaaraantimeeyey buu foostooyin iibiyey amaba se waa insaan baadiye ku koray cilmiga iyo culimada ka fogo inuu xaaraya ma maqal ama dee dhulka islaamka ee baaba-a ee cilmiga iyo diintaba lagala dagaalamay walaalaha qaarkood oo tegey waxa weeyaan albosna walhersek waxay noo sheegeen inay khamri usoo dhigeen macnaa waa nin muslima waa shahaadanaya inuu khamrigu xaaray haddana maba maqalba waabuu kugu casuumayaaba leanna waa ashraab almufadal cindahu waa sharaabka u wanaagsan agtiisa xaalalla u haysta markaa qofkaa shaygu inuu xaaraanya aan ogeyn ee muddadaa ka ganacsadee adduun uu ka soo galay loo odhan maayo xoolahaasi daadi waa xaaraani lakum ru'uusu amwaalikum waxaa la leeyahay xoolahaasi idinka ayaa iska leh xalaal bay idin yihin laakiin maalintaad maqasho waa xaaraan wixii ka dambeeya wixii aad ka kasbatay isaga waa xaaraan wey xaaraan aad u badheedhay su-aashan wuxuu leeyay ma banaan tahay in sakaatulfidrida aan ka bixiyo labadayda waalid iyo walaalaha iyagoo awoodaya inay iska bixiyaan macanaa labadaada waalid iyo walaalaha maaha qof kasta waad ka bixin karta xataa qof aydaan waxba isu ahayn oo silatu qaraaba xidhiir qaraaba aanu idinka dhaxay waad ka bixin kartaa laakiin maxaa shardiya inaad ka bixinayso qofkaasi waa inuu og yahay waayo sakaatu lfitridu waa cibaado cibaadaduna niyo la-aan ansixi mayso inama alacmaalu binniyaat markaa qofku waa inu isagu iska bixiyo isagoo niyeysan ama waa inay cid kale ka bixiso isagoo niyeysan oo ku tala gashan ciddaasi inay ka bixinayso laakiin isagoon ogeynba inaad ka bixinayso haddaad ka bixiso macnaa niyadii niyadii ayaa meesha ka maqan oo ansixi mayso laakiin dadka adigu inaad ka bixisa ay kugu waajibtay masalan xaaskaagii xoolaa iskaga bixisaan haysan carruurtaadii ilaa adigaa inaad bixisa ay kugu waajibtay iyagu inay niyoodaan iyo inay ogaadaan ogaadaan toona shardi maaha laakiin imika qofka aynu ka hadalno waa qof inaad sekadii aad ka bixisaa aanay kugu waajibin waxaad ka bixin kartaa uun markaad uu og yahay inaad adigu aad ka bixinayso si ay niyadi u xaasisho haddii kale ansixi mayso su-aasha wuxuu leeyahy qadar intee lag ayaa laga bixinayaa qofka keliya sakaatu lfidriga marka loo ego raashinka aynu isticmaalno sida beriiska iyo daqiiqda miisaan rasuulku alayh salatu salaam kumuu qadarin saac ayuu rasuulku alayh salaatu wasalaam ku qadaray saacuna waa arbacatu amdaad oo labadaas sacab oo laysu geeyey qofka gacmihiisu ay dhexdhexaadka yihiin marka afar jeer la daro ayaa saac ah marka haddaad taa isticmaasho iyadaaba fiican oo bilaa ishkaal ah haddii qof kaste labadaas sacabaad isu geysay afar jeer aad ka darto amaa qadiyadda ku saabsan marka miisaan loo bedelo inta ay miisaan ku noqonayso ama inta garaam ama kilogaraam ay noqonayso ahlucilmigu iskumay waafaqin sababta isugu waafaqi waayena waxay tahay dee raashinkii baan isku miisaanahayn xataa beriiskii ayaan isku miisaanahayn oo laba galaan oo beriisa ayaa haddii kiilooyo loo bedelo kala miisaan noqonaya waxaa la mida saas oo kale daqiiqdii iyo heeddii dee isku miisaan maaha oo galaan daqiiqa haddaad kafaddaa saarto galaan waxa weeyaan timirana aad kafadan kala saarto miyay isku miyay is imanayaan isma imanayaan markay miis noqoto waa isku mid laakiin markay miisaan noqoto macanaa waa kale culus yihin culayskaa kala kaxaynaya waxaa la doonayaana qadarkuma inuu miis noqdaaba mise waa inuu noqdo miisaan waa inuu miis noqdo ee rasuulku alayh isalaatu wasalaam saaca buu sheegay laakiin ahlucilmigu raxmat ullahi caleyhim waxay u badan yihiin yacanaa laba kiilo iyo afartan garaam afar boqol oo garaam cafwan waa nus kiilo waxla laba kun iyo afar boqol oo garaam waa laba kiilo iyo afar boqol oo garaam waa nus kiilo waxba in laga bixiyo beriiskii ilaa culimada qaarkood ay gaadhsiiyaan ilaa saddex kiilo marka laba kiilo iyo bar beriisa haddii aada bixiso waa zakaatulfidridii waa kaa ansaxaysaa laakiin sida aynu sheegnay in loo miiso ayaa fiican haddii qofku dheeraad uu raaciyana dhib male uu idhaahdo wixii dheeraadihina sadaqo zakaatulfidridii dheeraad ka ahay noqdaan si aan isaga aan waxba aan loo raacin intii adiga wax lagu raaci lahaa wax kuwa xaggaaga ku baaqan lahaayeen dheeraad haddaad raaciso sadaqad kuu noqdo wax dhibaataa male su-aasha wuxuu leeyahay ducada qunuuda dadku ilaa dhammaadkeeda aamiin bay yidhaahdaan laakiin marka salliga nebiga caleyh isalaatu wasalaam lasoo gaadho ayay gacmahooda iska sii daayaan oo aamiin ma yidhaahdaan sidaas ayaa saxa inaanay aamiin o dhan waayo nebiga calayh isalaatu wasalaam marka aada maqasho dee qofkii ku salliyay inaad aamiin ka daba tidhaahdo maaha waa inaad adiguna nebiga calayh isalaatu wasalaam aada ku sallido oo rasuulku wuxu uhi albakhiilu man dukirtu cindahu falam yusalli calayh qofka dadka qofka bakhaylka ahi dhabta ah waa qofka agtiisa laygu soo hadal qaaday oo aan igu salliin wuxuu leeyahy sakaatulfidrida qofka la siinaya ma shardiba inaanu qof yar ahayn me shardi maaha qof yar iyo qof weynba waa la siin karaa waa inuu leeyahay un sifada ah miskiinnimo ama faqiirnimo waxaa kaloo dhici karta su-aasha inuu uga jeedo in yarna inaanu hayn in yarna inaanu hayn shardi maaha waxaa shardi ah uun qofkaasi wax ku filan oo xaajada asaasiga baahida asaasiga daboolaya inaanu hayn taasaa shardiga oo wax baahidiisa asaasiga ugu filan uu daboolaya hadduu hayo markaasaan sekada fidriga iyo sekada xoolaha toona aan la siin karin wuxuu leeyahay waxaad ka warantaa zakaatulfitrida lagu bixinayo telefoonka iyadoo qofkii zakadaa la siinaya mutaystay wakti dambe uu qaadanayo ama waktigu markuu baxay kadib uu qaadanayo waxaynu leenahay zakadii zakaatulfitrida waa in intaanu waktigeedu bixin salaada ciidda ka hor waa inaad qofkii aada ku wareejiso ama ha qaato ama ha ku dhiibto waa inaad iyada lafteeda aada ku wareejiso ama cid wakiisha waa inaad ku wareejiso laakiin mujarad telefon haddaad tiraa zakaatulfidridii baan ku siiyey de zakaatulfidridii maad bixin waa tan gurigaaga waxa weeyaan taalla qofkiina adiga kugu wakiilan rasuulkuna wuxuu amray biikhraajiha qabla khuruuji الnaas wa amara an tuؤaddaa qabla khuruuji الnaas ilى lmusala in la bixiyo adiga ay kaa baxdo intaanay dadku salaada u bixin marka mujarad telefon anfici maayo laakiin si ishkaalka looga baxo waxa fiican qofku telefon baa kugula hadlaya in adiga ku wakiisho oo adigii naftaadiina adigaa matelaya qofkii aada siinaysana adiga ayaa matelaya oo wakiilo ah marka waxay noqonaysaa intaanu waktigu bixin inaad sekadii miisto aada iska diyaariso oo adigu aada bixiso iskana guddoonto oo qofkii meel aada u dhigto marka waxay noqonaysaa qofkii inaad wakiilunto adigu aada u qabatay ammaane ahaanna aada zakaatulfitridii aada ugu hayso marka qof kaa maqan haddaad u doonayso telefoonka ha ka odhani zakaatulfitridii baan ku siiyey ee guddoon ile maad siine laysiinta shareecada ee ujeedaa elaleya salaada ka hor hala bixiyo waa in raashinkii qofka uu ku wareego ama uu ku wareego wakiilkiisa marka ishkaalkaas si aada uga baxdo qofkii waxaad tiha haddaad la doonayso iwakiilo ama adaan ku wakiisho ha yidhahdo ama qof kaleba ha wakiisho kadibna waxa weeya zakaatulfitridii wakiilkiisa ha loogu wareejiyo walow adigaba ha ahaadee deetana markuu doonaya ha soo doonto walow shan sanadood kadibna ha noqoto su-aashan wuxuu leeyahay zakaatulfitrida ma laga bixinayaa ilmaha yare uurka ku jira maya ma ma waajibaysa in laga bixiyo waayo rasuulku calayh isalaatu wasalaam wuxu uhi cala asagiiri waalkabiir ka caloosha ku jirana sagiir lama idhaahdo ee maxaa la idhaahdaa janiin ayaa luqa ahaan iyo sharci ahaan baa la dhahda urjiif baa la idhahdaa sagiir lama idhaahdo oo gabadhaa haddii lala hadlayo miyaa lagu odhanayaa kii yaraa ka waran iyadoo loo jeeda ka caloosha ay ku sido la odhan maayo markaa sagiirka xadiidka lagu sheegay isaguma soo gelayo in laga bixiyaana waajib ma aha laakiin waxaa cuhmaan bin cafaan oo axadu khulafaa alarbaca ka mid ahaa ka sugnaatay inuu xataa janiinka uu ka bixin jiray xataa ilmaa yara caloosha ku jira taasina waxay yidhaahdeen culimadu raxmat ullaahi calayhim waa ijtihaadu minhu waana waxa weeyaan min baabi tabaruc ayuunbay ka ahayd waalixtiyaaq ma ma aha inuu cuhmaan uu waajibinayo in laga bixiyo ka yare xataa caloosha ku jira marka waajib ma aha qofkii ka bixiya isagoo cuhmaan ibnu cafaan radi allahu canhu ku daydayna odhan mayna xaaraan baad samaysay su-aasha wuxuu leeyahy gabadha laga dhintay maxaa u bannaan inay muujiso ama ay samayso si loo garto in laga dhintay gabadha laga dhintay ninkeedu uu dhintay waxaa waajib ku ah afar bilood iyo toban habeen arbacata ashhuri wa cashra oo waxa weeyaan habeenada qamariga dayaxa lagu tirinayo in ay fadhido maxay ka fadhiyeysaa guur ma guursan karto xaaraan buu guur u ka yihi waxaa kaloo ay ka fadhiyeysa oo ay daynaysaa qurux oo dhan mid la gashado iyo mid waxa weeyaan la ursado sida tiibkii iyo mid la marsado indha kuul marsan mayso kiriimada la isku qurxiye quruxaan loo isticmaalo marsan mayso dharka bilicda la indhaha soo jiidanaya xidhan mayso dahabkiiyo waxyaabaha la mida quruxda loo xidho xidhan mayso intaas ayaa waxaa ka mamnuuca shareecadu cumuuman ay sheegtay gurigii nigu kaga dhintayna waa inay ay ku ciddo tirsato oo muddadaasi ay joogto xaajadeeda iyo danteedana waa u bixi kartaa laakiin habeenkii gurigaa inay uhoyato wey haddii markaa dee daruuro iyo dan adag oo ka saartay aanay jirin wax kale oo ay ku muujinayso in laga dhintay ma jirto in dhar madmadow loo xidho ama dhar isku mida isku midaba loo xidhaa wax shareecada kusoo arooray maa lel haddii laga tegi waayo saddexa maalmoode hore dhar madmadow inay xidhato ayaa waxaa ku soo arooray xadiid sheikhu lalbani uu saxiixinayo saddexda maalmood u horeeya laakiin in muddadaasoo dhan dhar gaara ay xidhato wax daliila oo gaar u sheegaya ma jiro toban jeer bay maalinta hadday doonto dharka ay iska bedeli karta dharka aan bilicda lahayn ay xidhan tahay inta jeera ay doonto ayay maydhan kartaa waxyaabaha basaasta ka ilaalinaya laakiin uduga aan wadan markay doonto ayay marsan kartaa qofka sakaatulfitri bixiye qabla waktiha iyadoo waktigeeda aan soo gelin waxaa muhima goorma ayaa waktiga sakaatulfitri uu soo galaa laa shaka waa cibaado weliba waa cibaado wakti leh maxaa horta loogu bixiyey zakaat lfitr waxaa xadiidka ibnu cumar ku cad zakaat lfitri min ramadaana waa sakada la bixinayo marka laga afuro bisha ramadaan soomkeedii uu dhammaado idan waktigeedu waa marka bishii ramadaan soomkeedu uu dhammaado markaasaa waktigeedu uu soo galay haddaba culimadu waxay isku qabteen bisha ramadaan soomkeedu goormuu dhammaaday culimada qaar waxay yidhaahdeen dee maalinta u dambaysa marka gebelkeeda u dhaco soom baa ka dambeeya waktigaa laga bilaabo zakaatulfitridii waa waajibtay ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen wama awal baa habeenkii la soomi jiray waa habeenku wakti soom uu ahaa soomkii rabadaan wuxuu dhammaaday un maalinta ciidda marka waagu uu beriyo qowlkaa dambe ayaana saxiixa saxaabadana laga soo wariyey marka waktigaasi ayaa ay ka bilaabmaysaa waxaa intaa raaca oo saxaabada ka soo aroortay sida saxiix albukhaari ku sugan in labada maalmood ee bisha ramadaan u dambeeya la bixin karo waktigaa wakti ka horeeya daliil marfuuco rasuula ka soo arooray iyo saxaabada wax ka sugnaaday toona ma jirto marka in laga horraysiiyo ma labada maalmood ee bisha ramadaan udambe u dambaysa waa la bixin karaa sida u fadliga badanina waa in la bixiyo maalinta ciidda marka waagu uu beriyo salaada ciidda ka hor saas ayaa u fadli badan waktiga iyadoo waktigeeda aanu soo gelin qofka waxa weeyaan bixiyaana waa inuu qaleeyo oo ugu yaraan maadaama ay tahay arrin laysku haysto cibaadada muran ha gelini ee waktiga laysku waafaqsan yahay zakadaada bixi qof ka mida kuwa dabadda jooga haddaanay bixin sakaatulfidriga maxaad ku waanin lahayd baan umalaynaya mase ka bixin karaa dee waanadu waa waajib saare qofku sakaatulfitriga inuu iska bixiyo oo sadaqadii jirhkiisa ku waajibtay hadduu bixin waayana xaqii ilaahay subxaana wa tacaala iyo xaqii dadkii loo waajibiyey labada meel buu kaga dhacay hadduu sidaa ku dhintana xuquuqdaa yowma alqiyaama waa loo qabsanaya oo xaqa ilaahay xataa hadduu towbad kaga dhaco yacanaa xuquuqdaasi dadkaasi u waajibtay yowma alqiyaama waa loo haystaa ma laga bixin karaa taa hore inuga hadalay haddii la ogeysiiye qof kale dha waan kaa bixinaya waa laga bixin karaa oo isagu uu ogyo uu niyeystay inay cid kale waxa weeyaan ay ka bixiso haddii kalese isagoon ogeyn ta laga bixiyaa zake isaga u noqon mayso wuxuu leeyahay qofka diyaaradda la socda cadceeddii ayuu arkaa mar kastoo dhulka kor uu uga sii kaco oo hadduu u socdo weeye jihada qoraxdu ay ay ka dhacayso ayaa qoraxdii uu marba mara ka dambaysa uu usii dhowaanaya ma wuxuu la afurayaa dadkii uu la soomay mise halka ay cadceeddu kaga qarsoonto halka cadceeddu ay kaga qarsoonto ayaa qofkaasi u uu ku afuraya inta cadceedda ay u muuqato walow dadkii uu la soomay uu ka yimi waktigii ay afurayeen hala gaadhay afuri maayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam bal ilaahay subxaana wa tacala wuxuu uhi uma atimu siyaama ila lleyl soomka dhamaystira ilaa habeenku idiin soo geliyo marka mar haddaanu habeen u soo gelin oo weli maalin uu ku jiro soom baa ku waajibay qofka waa inu soomanaado rasuulku wuxu uhi ida aqbala leylu min haahuna waadbara nahaaru min haahuna wagarabat ishamsu faqad aftara saa'im marka habeen halkaa kasoo fool yeesho maalina halkaa ka daba jeediso qoraxduna ay dhacdo markaasun baa la gaadhay waktigii uu afurayay qofka soomani marka marka waktigaa la gaadho ayuunbuu afurayaa dadkii uu ka yimi ee wakti uu la soomay marka ay afurayaan waxba kama gelin la xukun maaha isagu shareecadu maxay ka qabtaa calaamada calaamadaha ay dowladuhu samaystaan nebiguse calamada waan ujeeda nebigu se calama laha dhib male calamada nebigu alayh salatu salaam calam iyo raay labada waa laha mar haddii calamku wax khaldan aanu ka turjumahay oo calaamadun wadanka waxa weeyaan u yahay dhib male oo wax khaldan aanay ku qorayn sida saliib oo kale iyo iyo waxyaabo khaldan aanay ku qorayn waxaa aada u fara badan su-aasha ku saabsan sakaatulfidriga ma lasoo amaahan karaa waxaynu ihi maya ha isku kalifin inaad soo amaahato haddaad helaysana iska bixi haddii kalena ilaahay kuguma waajibin amaahduna howlo kale ayay wadataa oo in lagu mana sheegta ay ka mid tahay oo in lagu qaanaba ay ka mid tahay oo wejigabax inaad ka qaada ay ka mid tahay marka waxaan ilaahay kugu waajibin maxaad ugu gelaysaa amaah su-aashan wuxuu leeya qofku markuu soomaya ma maydhan karaa aroortii aroortii galabtii duhurkii markuu doono maydhan karaa weliba wuxuu u maydhan karaa biqasdi tabarud iyadoo ujeeddada u maydhanaya ay tahay inuu isqaboojiyo si araadka iyo kulaylku ay uga ba-aan nebi maxamed baana sameeyey calayhi salaatu wasalaam su-aasha kale wuxuu leeyahay qofka tukada taraawiixda saddexda witriga miyuu tukan karaa leylka anaa horeynuu sheegnay witri lama tukan karo laba jeer ama marka hore witriga ka tag ragcadda u dambaysa ee goonidaa ama marka dambe ka tag laba labada waktiba ha tukanin witriga ha tukanin qof ayaa sako ka bixinaya maalkiisa adna dayn ayuu kugu leeyahay ma odhan kartaa dayntii igaga bixi maya inuu sakadiisii ku intifaaco qofku lama ogola oo marna lacagtiisii oo usoo noqotay ay noqoto marna sakadii oo ka baxday ay noqoto hadduu adiga dayntii ku hadduu sakadii ku siiyo oo markuu ku siiyey kadib isagoo marka hore shardi aan kugu xidhin shardiga odhanaya sakadaan ku siinayaa bishardi inaad iskaga bixiso lacagti aan kugu lahaa isagoon sidaan odhan hadduu sakadiisii ku siiyo dayntii uu kugu lahaa markaa waad iskaga bixin kartaa laakiin inuu in inuu ku yidhaahdo waxa weeyaan dayntii aan kugu lahaa ayaan sakadii kaaga bixiyey ama sakadaan ku siinayaa dayntii aan kugu lahaa iskaga bixi oo lacagta ii soo celi labada midna ansixi mayso su-aashan wuxuu leeyahay waxay daba socotaa su-aashaynu ka hadalnay axsaabta diiniga iyo axsaabta siyaasiga ee muslimiinta kala tafriiqinaya in la sameeyo iyo in laga mid noqda tona inay banaanayn marka wuxuu leeyahy salafiyadu xisbi diiniyadu miyaanay ahayn haddii xisbi salafiye la idhahdo cidi kuugu yeedho ha ka mid noqon ina iska ilaali sida axsaabta kale aada isaga ilaalinayso laakiin haddii lagu yidhaahdo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada ku dayo diintaadana baro dadkana gaadhsii adduunyadaada xalaashaana ka shaqayso dee xisbi laguguma yeedhin markaa diin baa lagu faray intaas ayaanu idiin soo dhigaynay welibaan xisbi idinku yeehanay maantay gaadhay maalintii xisbiga laydinku dari lahaa kaale inaad maqashe salafiyadu waa cilmigaa lagu dhigayo cilmigii rasuulka iyo saxaabada lagu dhigayo iyo inaad ku camalfashid waa intaa intaa waxaan ahay ninka salafiye kugu sheega kudha waa salafiya haddana waa xisbio amiirkii baa yimi oo caawa laguu geenaya wax jamaacada lagugu daraya ee kaale ha ka yeelo waxaa tira anu xisbiyada beri baan ka ahay walow salafiyada ha noqotay laakiin ninka cilmigii iyo camalkii iyo caqiidadii salafka salafka lagu sheegaya waa rasuulka iyo saxaabada waa ummaddan qeybteedii hore salafiyana macnaheedu waa kuwaa in la raaco waa intaa gebigeeduba intaa miyaa diidi inaad nebi maxamed calayhi salatu wasalaam iyo saxaabadiisa aad ku dayato aada raacdo oo cilmigaagu koodii uu noqdo oo caqiidadaadu toodii ay noqoto oo camalkaagu iyo cibaadadu toodii ay noqoto waa intaa ama magaca salafiye sheeg ama ha sheegin almaqsuud waa inaad waafaqdo rasuulka calayh salaatu wasalaam iyo saxaabadii waayo waxa saxdaa rasuulku muxuu ku sheegay ma ma ana caleyh wa asxaabi waddada saxdii waa ta aniga iyo saxaabadeedu aanu maanta ku sugannahay buui saxaabada in lagu daydo oo la raaco ilahay baa ina faray wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina walansaar waladiina itabacuuhum biixsaan buuhi ilahay nabi maxamed baa yidhi calaykum bisunati wa sunati alkhulafaa alraashidiina almahdiyiin iqtaduu biladayni min bacdi abi bakr wa cumar adiladu aad bay u fara badanta marka in la raacaa waa diin ee xisbi ma aha in cilmigoodii iyo camalkoodii iyo caqiidadoodi cibaadadoodi in la yeeshaa waa diin eh iyadu ma aha xisbi maaha laa xisbi siyaasi walaa xisbi waxa weeyaan kale intaa waxa weeyaan qofka aad ku jeclaataana waa qof ilaahay daraaddi aad u jeclaatay waxaad ku jeclaatay nebi maxamed buu ku dayday nebi maxamed buu raacay nebi maxamed buu la caqiidayey la cibaadayey la camaliyey hadi laysat bixisbiya oo qofka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam siday ahayd u raaca iyo kaa waxay ka khaldan yihiin in jacaylkaad u haysaa isku mid uu idiin noqda ma aha alxubu fi llah waalbuqdu fi llah waxay ku xidhantahy qofka saxsanaantiisu marba intaa ay leeg tahay baad u joojinaysaa jacaylka iyo nacaybka qof kastoo muslima in la jeclaado waa waajib laakiin waa calaamaraati waxaana ku xidhantahay iimaankiisa cilmigiisa camalkiisa caqiidadii saxda kudayashada rasuulka iyo saxaabada uu ku dayanaya marka waaba khaladba inaad garab dhigto salafiyada axsaabta inaad garab dhigto waa khaطأ alam tara ana الsayfa yanqusu qadruhu ida qiila ina الsayfa amdى min alcasa in la isgarab dhigaaba khaladaba haddii seefti iyo la isgarab dhiga ka waran usha ha wallahi seeftani ha wax way ka goyn og tahay ushan seefti miyaad cayday mise waad amaanta markaad tihi seeftani ushan waxbay ka goyn og tahay waad cayday meel baad kaga dhacday inaad marka axzaab iyo waxaa laga hadlaayo salafiya aad garab dhigtaaba khaladaba istakfir illaha min hada ilahay dembi dhaaftaa ka weydiiso asalafiyatu waa kitaab ullah wa axaadiiu rasuuli illah wa aahaaru صaxaaba waa caqiidada iyo camalka iyo cibaadada iyo manhajka ilahay kitaabkiisa iyo axaadiida rasuulka iyo aahaarta saxaabada laga soo wariye ku sugan saaad u garab dhigaysaa markaa afkaar iyo aaraa iyo axzaab iyo manaahij ay dad samaysteen oo aaraau lbashar ah haddaad si faahfaahsan mawduuca aad u doonayso muxaadara ayaa waxa weeyaan jirta bishan ramadaan dhexdeeda aan jeediyey oo dowro dumarku ay lahaayeen aan ka jeediyey oo laba qodob ka hadlaysay qodobka koowaad waa manhum selaf selafku waayo horta yaa selaf la idhaahda iyo su-aasha labaad oo ah maa xukmu itibaacin in la raaco lagu daydo oo loo nisbo sheegto xukumkeedu waa maxay labadaas su-aalood oo dadku maanta aada ay ugu baahan yihiin waayo tashuush badan baa lagu furay waxaa la odhanaya salafiyadu waa xisbi axsaabtan ka mida baa lagu odhanaya oo nin baa wuxuu yidhi iqtuluunii waqtuluu maalikan maci iqtuluunii waqtuluu maalikan maci markii la arkay dadkii inay xisbiyadii ka soo taagan yihiin oo la arkay inaanay faa'iide iyo natiijo aanay lahayn oo dhibkeedii la arkay ayaa ninkaasi wuxuu yidhi war aniga hadday dilaysaan aniga idilabo war niyow hebelun iraaciya buuhi ninkaa maalik la idhaahun iraaciya igu dara kelida ha dilinaya ayaa waxay noqotay war xisbiyadii hadday dhimanayso salafiyadana raaciya iyadana manhajka isaguna ha baaboo meesha ka baxee isagana magaca xisbiye ku dhajiya si dadka looga tanfiiriyo cilmigii iyo camalkii rasuulka iyo saxaabada ismu salafiya maaha xataa magaca casriga la bixiyey waa magaca kutubta ku qora ahlu cilmiga hore waana magacaa xaqun ka turjumaya ummaddana kala tafriiqin maayo xataa ninkii isagu rasuulkii iyo saxaabadii inuu raaco ku dayda diida kaasi isaga waddada saxda ahayd ka baydhay laakiin inta intaa ogol kala tafriiqin maayo annisbatu salafiya laa tufariq inta ogol rasuulka iyo saxaabada inay raacaan dhammaantoodba way deeqaysaa axsaabtu laakiin miyay miyay deeqaysaa inta intaa ogol oo dhan laa ma deeqaysa wuxuu ku leeyahay annaga itixaad baanu la dhaha ama ictisaam ama tabliiq baanu la dhaha ama ikhwaan muslimiin ama jamaca magacyo fara badan haye oo anigu ma idinka mid ahay wuxuu ka odhanayaa dee maynagama midtiid waayo jamaacadeeda maad soo gelin hadda caqiidadayda waa tii rasuulka iyo saxaabada dee weligaaga adaa caqiidadaada isu qaba laakiin annaga nagama midtiid buu ka odhanaya laakiin bal waxaad u tagtaa waxa weeyaan culamaa dacwa salafiya idinka weligiina aan is aqoon waxaad leedahay anigu waxaan ahay insaan caqiidadiisa iyo manhajkiisa iyo cilmigiisu kii rasuulka iyo saxaabada ay yihiin salafiyadama ka mid ahay wuxuu ka odhanaya kayfa la saanaad uga mid ahay salafiyadu waa intaasuune aad aaminsan tahay ama wax kalaad marka ma labadaasa wax la isgarab dhigaa shariidka inay dhegaysataan maktabatu nuur iyo maktabadaha kaleba waa yaallaa qofkii waxa weeyaan doonaya ee haysta waxyaabaha memeriyadan wax lagu shubto waa hayna waa loogu shubi karaa insha allah combyuterka ayaa muxaadaradu iyadoo m b tr ay ku jirta marka qofkii doonaya waa loo shubi karaa halka ayaa insha allahu tacaala aan ku joojinaynaa su-aalaha والله أعلم وأحكم بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى هنا نصل إلى نهاية هذه المجموعة من الأسئلة وإلى أن نلتقي في مجموع جديد من الأسئلة العلمية المفيدة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته